كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
وأشهد أن رسالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله موضوع maanta aan doonayna wax ka idhaahdo mawduuc aad wada taqaanin weeye wadaad waloo yimaada waddankan reer galbeedka wuu ka hadlaa ma joogsato inayna joogsanna xaqay u leedahay mawduucaasi in mar kasta laga hadlana xaqa u leeyahay mawduucaas limaada liannahu waktigii nebiga intii markii ilaahay uu soo diray ka horaa lagu dhaqmaya mawduucan yahuuddaa ku dhaqmaysay nasaaradaa ku dhaqmaysay mushrikuulcarabaa ku dhaqmaysay marka in la soo keeno oo laga hadlo mawduucan hadi jeraale waa mawduuc lagama maarmaan ah ahmiyadda uu leeyahay darteedna ilaahay qur-aankiisu khaalid uga dhigay subxaanahu wa tacaala waa mawduuc la xiriira waxa qofku uu dheeftaahuu cuno iyo masaalixdiisa ka daba wareegto ku xihan waayo marka maadaama bani aadamka maslaxadoodu dhaqaalaha ay ku xidhan tahay nooc dhaqaalaha la xiriiro weeye in marka laga hadlo hadi jaraale waa laga maarmaan maxaa yeelay shaydaanka iyo gaalka iyo nafta kulli waxay doonayaan inay dhibyari wax ku helaanay rabaan masaalixda ay doonayaanna inay ku gaaraan hadday dariiq xalaala ku gaari waa inay xaaraan ku gaaraan bay doonayaan marka in laga hadlaayo waa waajib weeye mawduucaas waxa ay uga duwannaha marka waxa weeye annagu qofkii muslima ayaa diinta ku intifaaco ilaahay markuu la hadlo dhegaysta amaa gaal miyaad rabta waxba kama dhegaysanayo gaalkan banoogta samaystay ama dhaqaalaha kaleeta samaystay ama investmentiga samaynaya haddii aayaad iyo axaadiis maanta dhan aad ku daldalaysid waxba ku intifaaci maayo kaana dhegaysan maayo maxaa yeelay awalan ma rumaysna aaniyan maslaxaddiisa ayay ka hor imaanaysaa marka kaa dhegaysan maaysina qofka marka muslimkaa ee ilaahay rumeeyey subxaanahu wa tacaala rasuulkiisana rumeeyey hadalkii rasuulkana rumeeyey qur-aankan ilaahay uu soo dejiyeyna rumaysan inuu ilaahay masiirkiisa ku dambaynayana og qofkaas ayaa lagala hadlaa waxaani waa xalaal waxaani waa xaraam marka ilaahay sidaas wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala faataquu llaha wa aslixuu daata baynakum wa atiicuu allaha wa rasuulahu in kuntum mu'miniin haddii aad muminiin tihiin waa shardi weeyaan asaasiya haddaad muminiin tihiin oo dad muminiina aad tihiin ilahay rasuulkiisa ateeca ilaahayna ka baqa subxaanahu wa tacaala marka ilaahay waxaa ka baqa qofka muminkaa ilaahay waxaa ka baqa qofka daacada ilaahay ay ku jirto qalbigiisa iftiinkii nuurka uu ku jiro marka bahashaan la yidhahda ribadu adduunyadii nabiga uu tilmaamay macaankeeda ayay ka mid tuu yidhi addunyaa xulwatun khadira فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني, النساء بني إسرائيل كانت في النساء adduunyadu waa mid cagaaran buu yidhi markii la daawanayo way cagaaran tahay oo indhaha way u roon tahay marka la cunayana way macaan tahay carabka way u roontaho naftu waa jeceshahay ilaahay iska adduunyada iska jira buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam faataquu dunya waataquu nnisaa maxaa yeelay daa'iman yani waa mawduuc kaloon ka hadli doona haddii alla yidhaahdo haweenku inay daa'iman tasayun ay u sameeyaan oo ay xataa nin kasta oo xaasima haweenaydu haddii ay dhinac labada dhinac ga soo wareegto inay kaxayn karto waa mid uu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam kolka maadaama ay sidaa tahay buu nebigu iska jira haweenka iskana jira adduunyada iyo idin dafin dariiqan iyo idinka leexinina iska jira haweeneyda hadday mafaatinteeda ay bannayso khatar weeye maanta maantaysaa sidii ay hirib loo lulay oo kaleeto qofkii nin aha ka daba ordi marka iska jira buu nabigu calayhi salaatu wasalaam adduunyadana waa sidaasoo kaleeto qofku hadduu macaankeeda u barto ama inuu si sahlan wax ku helo oo u barto dhididkiisa aanu cuninin waa jecelyahay inuu daa'imuun ku daba socdo waa jecelyahay isagoo xataa og inay muxaram tahay marka sidaa darteeda waciid shadiid oo aliima ayaa la dhigay ribada marka waxay u qaybsantaa waxaan la yidhahdo ziyaadada ilaa ribadu waa af carabi weeye qur-aankay ku timid waa aana naqaana laakiin waa ziyaada weeye ziyaado qofkii uu ku qaadanayo dhib la-aan oo ciwad aanan lahayn oo wax dhiba aanan lahayn oon dhidid lahayn oo qofkii qaadanayo ayaa la yidhaahdaa ribada ama ziyaadada laba nooc iyay marka horeta u qaybsantahay waxa la yidhaahdo riba alfadl iyo waxa la yidhaahdo riba alnasii'a labadaas ayay u qaybsantahay marka ribal fadliga macnaheedu waxa weeye laba shay oo isku nooc ah oo la isku iibinayo laakiin haddana la kala badiyey laba shay oo isku nooc ah sida laba lacagood sida laba dahab sida laba timir sida laba haruur laba shay oo isku nooca oo la isku iibinayo oo la kala badinayo ayay soo gashaa ribada la yidhaha ribal fadliga soo gasho gabar dahabkii uu ka jajabay ee dahabkii bedelaysay dahab kaleeto ku qaadanaysa lacag ku daraysa nin lacag bixinaya lacagtii naftigeedii markuu gadanayo dheeraad ku daraya waxa weeye waa ribal fadli weeye marka ribada noocaasee la yidhaha ribal fadli waxay soo aroortay xadiidkii nabigeenna cadiyey calayhi الsalaatu wasalaam aldahabu bاldahabi wاlfidaة bاlfidaة wاltamru bاltamri wاlshaciiru bاlshaciiri wاlmalxu bاlmalxi wاlbiru bاlbir riban ilaa mila bimilin yadan biyadin sawaء bisawaء marka waxyaalahaas ribowiyaadka la yidhaahdo oo caynteeda ay ribada soo gasho diinta islaamku mawqifay ka leedaho xadiidkii rasuulka xadiid calayhi salaatu wasalaam hadday iskhilaafto marka waan ka hadli doonaa noocaas haddii alayra markaan ka hadlayo asmaanta ama lacagaha iyo dahabka iyo xawaalaadka markaan ka hadli doono haddii alayra ayaan ka hadli doonaa mawduuca marka ribal fadligu daa'iman waxay soo gashaa wax isku nooca oo dheeraadka lagu bixinayo riba nasii'adu waxa weeye qofkii waxau deyn qaato deynka ayay soo gashaa inta badan deyn buu qaatay wakhtigiisii markii la gaaray ayuu heli kari waayey inuu deynkii bixiyo kolkaasay oran jireen ama bixi deynka ama ziyaado ku dar ama bixi deynka ama ziyaado ku dar ninaa ninka daynsanaya kun shilin bisha waktigaasaan ku siinayaa buu yidhi waktigaa la dhigtay ila deynka in la kala qaata waa bannaantu qur-aankii soo aroortay kolka deynkiisii loo xadiday markii la gaaray waktigiisii ayuu qofkii bixin kari waayey kolkaasuu yidhi waayahay marka ma bixin kartidi lacag ku dar dheeraad ah aan dib kuugu dhigi marka waxaa la yidhaha riba nasii'a dibdhigidda nasiicada macnaheedu waxa waa dibdhigid marka waktigiisiyaa la gaaray mana bixin karee dib igu dhig laakiin waan kuu kordhinaya marka waa interestga wax aan idhaahno wey oo markiiba ku imaanaya waxyaalahaas marka ilaahay qur-aankiisa subxaanahu wa tacaala uu ku caddeeyey yahuudda xataa in laga xarimay fabidulmin min aladiina haaduu xaramna calayhim طayibaatin uxillat lahum wabisadihim can sabiili illahi kaiira waakhidihim اriba waqad nuhuu canhu buu yidhi ilahi subxaanahu wa tacaala waaklihim amwaal annaasi bilbail suurat nisa ilahay sidaasuu ku leeyahay yani ilahay subxaana wa tacala fabidulmin min aladiina haaduu xaramna calayhim طayibaatin uxillat lahum waxyaalo طayibaadoo ilaahay ugu xallilay ayaan ka xarimnay buu yidhi markay la yimaadeen khilaafka ilaahay ay khilaafayaan iyo cusyaankiisii kolkii looga taag waayey iyo bisadihim can sabiili illahi kaiira iyo jeedinta dadka ay ka jeedinayaan dariiqa ilaahay naftoodana ay ka jeesanayaan wa bisadihim can sabiili illahi kaiiran xaqa ilaahay ay ka jeesanayaan kitaabka ilahay ay ka jeesanayaan ilahay dariiqiisa ay ka jeesanayaan darteeda ayaan uga xarimnay buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wa akhdihim ribaa iyo qaadashadooda ay qaadanayaan ribada ay qaadanayaan waqad nuhuu canhu oo iyadoo laga reebay weliba oo loo diiday marka waa dariiqu lyahuud iyo mucaamaladeeda qofka haddii ribada ilaahay uu ka xarimay ama ziyaadada qaadashadeeda uu ka xarimay hadduu ku dheganaado kusii madax tiiriyo waxa weeyaan waa dariiqii yahuudda weeye marka ha ogaado qof yahuudda xaggee uga lug baxaya qofkii yahuudkiibuu la dhaqmaya afar iyo labaatanka saac bangigiibuu kala dhaqmayaa shaqadiibuu kala dhaqmayaa wixii dhan buu ku dhex jira marka ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala sababta aanu uga xarimnay waxyaalaha tayibaadkaha wa loo xalaaleeyey waxaa ka mid a jeedinta dadka ay ka jeedinayaan xaqa ilaahay ayaguna ay ka jeedsanayaan iyo qaadashada ay qaadanayaan ribada iyadoo ilaahay uu ka mamnuucay subxaanahu wa tacaala iyo cunitaankooda ay cunayaan amwaal annaasi bilbaatil dadka maalkooda ay baatilka ku cunayaan baatilku waxa weeye waxa aan dhib laga soo marinin dariiq xalaalan aan lagu kasbinin waa baatil weeye ilaahay marka subxaanahu wa tacaala sidaas ayuu ku caddeeyo waxaa la yidhi war iska jira waxaan aad ku dhaqmaysaan joojiya yahuudi ilahay aayad kale wuxuu ku leeyahay samaacuuna lilkadibi akkaaluuna lisuxut yacni deenta way dhegaysasho badan yihiinoo way abuuraan dabcan meedyahooda iyo iclaamkoodii waxoodoo dhan yahuudda daa'iman beenta ayay abuurtaa had jeeraale wax alla waxa ay faafinayaanna kelmad dharban kuma jirto yacni shaydaankii kelmadda runtaa helee kunka ku daroo sheegi jira wey waxay rabaan waxaan akhbaaraan jirin inay abuuraan hadi jaraale si ay dadku u dhegaystaanoo meel kale aan loo kal loo dhaqaaqinin marka daa'iman beentaasi dadka ka dhargiyaan ayagaana usoo abaabula waana ogyihiin inay soo abaabuleen ayaga naftigooda waa la socdaa waxay cunaanay ka qancisiiyaan wax alla wixii ilaahay uu sharciga ku mamnuuco oo dhan meedyahay dadka uga dhargiyaan ay yidhahdaan waa xalaale ku dhaqaaqa kolkaasay uga dhabeeyaan ay yidhahdaan ku socda marka way caadaystaan oo dadka amwaashooda inay cunaan oo ay baatilka ku cunaan ilaahay baa caddeeyey subxaanahu wa tacaala samaacuuna lilkadibi akkaaluuna lisuxb sidaasi wuxuu ku yidhi ibnu katiir wuxuu yidhi almaalu alxaraamu min alriba wama istaxalluuhu min amwaali gayrihim cunitaankooda amwaala riba ay cunayaan iyo xalaasashada ay xalaashadeen amwaashii kayrkooda ayay sidaasi ku dhacday xaytu qaaluu laysa calayna ilahay wuxuu yihi qur-aanka subxaana wa tacaala xaytu qaaluu laysa calayna fi lummiyiina sabiil ummiyiintu wax wada ah lagu leeyihin mala xoolahooda haddaan qaadanno xaqay loo yihin ummiyiin waxay yidhahan wixii yuhuudda ka soo haray marka wixii yuhuudda ka soo hara xoolahooda haddaan qaadanno wax dhib oo aan aan ku qabna ma lahan ay yidhahdeen wax wada ah ay nagu leeyihiin ma jirto marka sidaa darteeda xoolaha yani dadka ummiyiinta ah waa inoo bannaan tahay ummiyiintu wixii yuhuudda ka soo haro dhan ayay yidhahdaan suurat almaa'ida ilahay sidaasuu ku caddeeyey inay bannaysteen iyagoo la yimaadeen ribada maxaa loo xarimay ayaa imaanaysa yahuud haddii laga soo xarimay oo nasaarada laga soo xarimay oo muslimiinta laga xarimay maxaa loo xarimay ribada ribada waxyaalaha loo xarimay waxaa ka mid a inuu qofkii qaniga ahaa oo ku salladnaahay daa'iman qofka faqiirkaa daa'iman ku salladin madaxa uga taagan yahay awalkeed waxa weeye madaxa uga taagan yahay qofka faqiirkaa madaxa kulma usoo qaday rajo lagama qabo waxa dhibtoonaya oo rafaadka qabaahi waa qofka miskiinkaa shaqaynaya waxaad fiirisaa dariiqooyin fara badanoo dadka loo geliyay leedahay maalan niman ilmo kaar la yidhahda meel u fadhiyo ilmo kaarku waxa weeye american express iyo visa cardi iyo american cardi iyo maanta ma arkaysaa master cardi iyo ilmo kaardi niman la meel u fadhiya oo kulligood isku hal qola ay leeyihiin kulligoodna isku hal sharkada way laakiin magacyo u baxshay iyo branches nin walba waxaa leeyahay bishataratika inaad wax soo keenta aan fiirinaya in kaleeto dhammaantoodna waa isku hal masdar ah waa isku hal sharkada asaaskooda kolkaasaad qaadan alaabtii gurigaad kusoo qaadi baabuurkiibaad kusoo qaadi tv-giibaad kusoo qaadi meel kasta si fudud buu kaaga dhigo xataa waxaad leedahay warinkaana ku dhacday waxaan warqadaha ku xoganay sidee buu u raadsanaya waa yaqaan siduu u raadsado dhug buu kaa dhigaya hal xabad ka khasaari maysa asaga adiga unbay kula degaysaa muddada uu kugu siinayana waa gaabantoo labaatan maalmood ay ka yar tahay wuu ogyahay inaadan ku bixin karin labaatan maalmood kharashka uu qorta kuu geliyey kolkaasuu labaatan maalmood lacagtii interestgaah kugu bilaabay kula dhacaya waa markuu kuugu fiicnaado wey marka waxaa ku sugan qofkii qaniga ahaa oo madaxa daa'iman uga taagan qofka faqiirkaa kumi meel uma dhigmayo maanta wuxuu baabuurku ku qaatay ribada asagoon weli ribadiisii bixinay daynkiisii baabuurkii dhammaanay la tuuraya gurigii uu gadanayana ku gadoolaya inta uu bixinayo labaatan sana intuu cumrigiisa nool yahay soddon sannadood wuxuu bixinaya lacagta interestgaad bixinaya intaan guriga lafihiisiiba la gaarin daa'iman waxaad qaataan lacagta interestiga marka horeyto lacagta orijinka ma qaataan interestiga kaa qaadayaan hada jeeraan maaloo nin bay ku dhacday muslim sheegta oo lubnaaniyaha guri gatay wuxuu gatay toddobiy toban sano ka hor shaquu haystay shaqadiyaa ka dhammaatay dhowr bilood buu bixin kari waayey guriga lacagtii horeo laga rabay gurigiiba bangiga u yimid waa xalaashay gurigii markii la xalaashay waxaa la yidhi lacagtii aan kugu lahayn ayaanu gurigii u qaadanay waxna kuuma soo harinin marka adaa weli wax lagu daalac lagugu leeyahy lacagtii aan bixinay toddobiyi toban sana xaggee aaday buu yidhi taasu interest bay ahayd baa le horaa loo qaatay baa le taas marka bal qaharka uu qofkaasi ku fadhiya isagii ooyaya banaanka alaabtii loo dhigay toddobiyi toban sana wuxuu lahaa guri baan leeyahay wuxuu lahaa marka naar buu gatay intaasoo idin naar buu iibsaday tasalludkaas marka madaxa looga taagay hadduu lacagtiisa iska aruursan lahaa kirana guri ku geli lahaa dhibaatadaas lama kulmeen ama intuu lacagtiisa aruursado dad kaloo muslima ka daysada oo lacagtooda u gudi lahaa dhibaatadaasi lama kulmeen qofkaasi waxaa ku sugan qofka muslimka maalkiisa oo lagu qaato bikayri xaqin ayaa ku sugan yacni qof kastoo ribada kugula dhaqma ama muslim ha sheegto ama gaal ha sheegtay qofka muslimka maalkiisa bikayri xaqin buu ku qaadanaya hadda jeeraale waayo waa madluum wey qofkaan muslimka ahi ee ribada gelayahay ee aan ka warqabin madluum weeye daa'iman markay aad fiirisid waana wax loogyaha weeyaan waxaa kaleeto ku sugan mafsado weyn ama dhib weyn oo akhlaaqda qofka muslimka ay ku baaba'aydo ayaa ku sugan cibaadaadkiisiioo baaba'aya oon ilaahay aqbalayn hadduu gurigii ku qaato iyo hadduu daynkii ku qaato iyo dharkuu ku gatay lacagta daynka ribada uu ku gadanayo salaadiina ka ansixi maydo soonkiina ka ansixi maayo xajkiina ka ansixi maayo maanta maalka sadaqadii ka ansixi maydo gurigay wixii ku jira in lagu gubayo xaq u leeyahay miskiintan oo ilmaha ka dhalay ayadii iyo maanta iyo guriga in lagu gubo ayay xaq u leeyihiin haddii aanay ka cararin marka qofka guri ku gatay mortgage ee markuu mortgage ku gatay gurigiina waxbaan ka sadaqaysanay sadaqadiisa ilaahay aqbali maayo subxaana wa tacaala nusuusta hoona imaan doona haddii la yidhaha cibaadada uu ku tukanaya allah ka aqbali maayo maxaa yeele waa muxaram wey hadduu iibsado yidhaha kusoo xajinayaana ka ansix maydo waayo waa muxaram weeye rajul ashcasa akbara yutiilu asafara yamuddu yadayhi ila alsamaa'i wayaquulu ya rabbi ya rabbi maطcamuhu xaraam wamalbasuhu xaraam waguddiya bilxaraam yamuddu yadayhi ila samaa yaquulu ya rabbi ya rabbi faana yustajaabu lah yani qof oo safraya oo madaxii filfil yahay oo cagihii boor leeyihiin oo kor gacmaha u taagayo yaa rabbi yaa rabbi ii gargaarka ku hay waxuu cunayaan ay xaraam yihiin waxa uu xiran yahayn ay xaraam yihiin jirkiisa waxa lagu cayeliyay inay xaraam yihiin sidee baa ilahay ugu aqbalayaa buy rasuulka caleyhi salaatu wasalaam marka waa sidaasoo kale wey qofku markuu shay muxarama ku dhex jiro wuxuu cunaya iyo wuxuu xiran yahay iyo wuxuu kusoo hoyanaya ay xaraam yihiin ilahay ka aqbali maayo subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay ina allaha tayibun walaa yaqbalu ila tayiban ilahay waa tayib waa mid wanaagsan waxaan wanaagsanayna ilaahay ma aqbalo subxaanahu wa tacaala kolka waxaa ku sugan mafsadadaas qofka akhlaaqdiisa iyo diintiisa oo dhan ay fasahaadayso iyo mujtamac oo dhan oo fasahaaday waxaa ku sugan ninka xoogaa maalka lihi inuu daa'iman damco qofka miskiinka waxa jeebkiisa ku jira inuu la baxo meel iska fadhiya isagoon dhididin had jeeraal ku soo aruuraan oo meel dhigto hadi jeeraale ayaa ku sugan marka lama ogola taas waxaa imaanaysa hadi jeeraale inuu qofkii miskiinkaha duyuun aanu ka bixi karinin ay madaxa ka fuushay ku korto asalkii horeeto ribadii sanadkan uu galay sanadka dambeeto ra-sulmaalkii ribada dhalaayay ku jirta yani waa ogsantihiin iskuullada markaan soo dhiga jirnay waxa la yidhaahdo riba aribxu lbasiid iyo ribxu lmurakab waxa la yidhaahdo ayaa naloo soo dhigi jiray marka ribxu lmurakabka macnihiisu waxa weeye ribadii sanadkan lacagtaada korka ka fuushay waxay ku jirtaa sanadka dambeeto ra-sulmaalka lacagtii ribada dhalaysa ku jirtaa ayadii aan lacag kaleeta dhalayno riba helo murakab weeye ma laba sano saddex sano afar sano inta hadda ay socoto way sii fuuleho ribadii sanadkan ku qorneed lacagtaas inay soo saarto sanadka dambeeto raasulmaalkay ku jirtaa lacagtii kordhidee raasulmaalkaa ribo kale ka dhashay iyadina waa riba soo maarkaysid marka waa ribo ribo sii dhalaysa hadi jeraale dayna marka dhakada ka fuulay ninkii aanu bixi karinin oo qahar iyo balaayo uu ku sugan yahay hadi jeraale qofka miskiinkaa marka daayinkaha marka horeto ama u dhibaatooda lacagta daynkaahi waxuu lugta la gelayaa bad aanu ka bixi karinin iyo balaayo aanu auna ka lug bixi karin adduunya akharaba ayuu lugaha la gelaya hadi jeraale ilaahay raxmadiisa darteeda iyo xikmadda asagoo u leeyahay iyo ixsaankiisa iyo dhimrintiisa iyo ludfigiisa ayuu ilaahay u xarimay subxaanahu wa tacaala ribada u xarimay ilaahayna oo u lacnaday ninka ribada cuna iyo kan cunsiiya oo u ogolaaday iyo kan quraya iyo kan maanta ma arkaysaa markhaatiga ka intaba ilaahay wuu lacnaday kan bangiga ka shaqaynaya marka ee waraaqaha soo diyaarinay ee kaatibka asago qaraarka aan lahayn laakiin warqadda soo diyaarinay waa malcuun wey midka madaxdaahi u ogolaadana malcuun kala wey midka qaadanayaana malcuun kala weeye kuwa markhaatiga witnesska u noqonayaana malaacin kala wey intoo dhan waa soo wada malcuunin weeye maxaa yeeley wax ilaahay xarimay ayay bannaynayan dhammaantood cunidoodii sidaa darteeda marka ayuu ilaahay u xarimay subxaanahu wa tacaala ruuxu cunayay ribada yani lacana allahu aakila riba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi ilahayna xarba ayuu u cilaamiyey qur'aanka subxaanahu wa tacaala xarba minhu wa xarba min rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam ilahay qur'aankiisa marka wuxuu ku leeyahay aladiina yaakuluuna alriba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا طيب وحرم الربا إلهي مركو يري منك كلايته سوي كائنا من كان كائنا من كان علمي كستو شاكتو جهدي كستو شاكتو روح إلهي وحو يروان حرمت لي كروا حلال حقي شوبة مجرم marka ilahay saasuu ku yiri aladiina yaakuluuna riba kuwa ribada cunaan oo adduunyada banaysteen ribadaas laa yaquumuun min qubuurihim wa amaama allahi yowma alqiyaama ila kama yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas ilaa istaagidda uu istaago midka uu shaydaanku daandaamiyey ama shaydaan dardaray istaagidiisoo kaleeta mugiima istaagayaan ilahay hortiis maalinta qiyaama yani ma sugnaan karo dhulka kuma sugnaan karo haabitna ma noqon karo qofuu shaydaan wareeriyey sida uu galoo kaleeto ayuu isagu ahu imaan doonaa qubuuraha ka soo bixi doonaa maalinta qiyama ilahi hortiisa subxaanahu wa tacaala way la fogta waxaa la dhihi doonaa alle hortiisa waa fog tahay laakiin waxaunan fiirinin siday u sahlantay inuu qubuuraha galo isagoo hadda meesha fadhiyo sariirta jeefa oo kafanta u wareegay in sahlanta uusan ogeyn qofkii isuu iska inatiraya isagoo sariirta jeefa inuu kafanta u wareegayo ma iska inatiraya qofkii hebelaa taqaanay waa tagtay heblayaa taqaana waa tagtay kanaa taqaanay waa tagtay ciiday wada jiraan hoostooda haggey jiraan meel kale ma jiraan waa la waa la fogtaa qofka markii aad fiirido shaydaanku marka wuxuu qurxiyo qofka waa la fogtahay arrintaasoo idig ma foga runtii laa yaquumuun ila kama yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas dalika biannahum qaaluu inama albaycu mitlu riba beeca iyo interest waa isku mid waa isla ganacsigii weeyi saasay yidhahdeen waa isla ganacsigii weeyi yani noloshaa ku dhisan sida ganacsiga nolosha ugu dhisan tahay yaa mucaamalaati lbunuugna iyo waxa la kala qaadanayo dadka noloshooda ku dhisan la-aantoodna dadku waa fadhiisanayaan faqrika iyo balaayadana waxaa noogu wacan inaanan ku dhaqminaynin qaar badan xataa mas-uulsheegtayaalaha saas yidhahdeen qof hodan ku noqda ribo uu qaatay qof hodan ku noqda lama arag maxaa yeelay waa mamxuuqi lbaraka ilahayna saasuu ku tilmaamay dalika biannahum qaaluu inama albaycu mitlu riba waaxal allahu lbayca waxarama riba ganacsiga ilahay baa xalaaleeyey dariiqadii sharciga islaamka waafaqsan ilaahayna subxana wa tacala ribadii waa xarimay faman jaahu mawcidat min rabbihi faintaha falahu ma salafa waamruhu ila allahi waman caada faulaa'ika asxaabu nnaari hum fiha khaaliduun buu yidhi ilahay ninkii xaqa intuu soo gaaro xaqa ku intifaaca ka hara bes weeye qofkaas marka masale kaleeto wixii qofka hadduu toobadkeen ribo ku kasbaday muxuu yeeli doonaa gadaal baan kaga hadli doona hadii ala yidhi qofkii inta xaqi u yimaada diidee ku madax adeegee ribadiisii kusii socda fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun buu ilahi subxaana wa tacaala waxyaalaha keenaya khuluud fi nnaar ayay ka mid tahay ribada cunitaankeeda iyo banaysashadeeda ama ha yaraata ama ha badnaatay ribada yamxaqu allahu riba wayurbi sadaqaat buu yidhi ilahi subxaana wa tacaala marka waa mamxuuq ilbaraka weeyaan wax alla wixii maala oo riba ay gashaahay baraka ma lahan fasaad iyo balaayo iyo shar baa ka timaada buu yidhi ilahi subxaana wa tacaala ilahay waa baabiya maalka gashay iyadaba waa qabay uruguba weeye waa ilahay baa dambira subxaana wa tacaala marka ruuxii ribada ku dhaqmaa daa'iman waxaad ku arki doontaa isagoo tafliis oo ku dhacay ama ay ku dhacay musallif isagoo noqday baa arki doontaa aakhirka maxaa yeele ilahay baa gubaya subxaana wa tacaala kam nin aad taqaanay ama haweeney aad taqaanay oo maal badan haysatay oo ribadaa ku dhaqma jirto oo ilahay marka dambeeto uu ka dhigay sifra uu ka dhigay ilahay baa ka dhigaya subxaana wa tacaala maxaa leeyay ilahay baa barakada ka qaada yamxaqu allahu riba wa yurbi sadaqaat tijaarada ilahay baa barakeeya subxaana wa tacaala hadday sidqi iyo ammaan iyo ikhlaas ay ku dhisantahay ilahay baa barakeeya ama ribadii waxay soo gashay miyaad rabtaa hadday noqoto boqolkiiba toban hadday noqoto iyadaa gubaya ilahayna saasuu yidhi subxaana wa tacaala yamxaqu allahu riba wa yurbi sadaqaat waa laga yaaba qofkii inuu yidhaahdo hadda waan kusii shaqaysanaya gadaalna waa naga toobad keenay maya ma soconayso arrintaa wax alla waxa ay gashaahay baraka ma keenayo hadday baabuur gasho hadday farnijer gasho waxaad arki doontaa gurigoo gadanaya ama furniture buu kusoo qaadanaya ama baabuur buu kusoo qaadanaya aniga gabadhii baa ishayno waa isku muran mushkilaadna kala haysata buu leeyahy mushkila alla qoorta kuu gelinaya maxaa yeelay gabadha guri ribaaha dejisay baabuurad ribo ku qaadatay baad saartay ee alaabaad ribo kusoo qaadatay baad jeefisay ilmihii ka ku dhashaahay meesha caasi bay ku noqonayaan qofka maanta haweenaydii dadcigeedii baa ku xumaanaya imaam shaafi wuxuu yidhi haweenayda inay inaan ilaahay macaasi ka gala waxaan ku gartaa iyo in kale buu yidhi maalintaan macsi ilaahay ka gala xaaskaygaan ka gartaa buu yidhi maantan macsi gala buu yidhi xaaskaygan ka gartaa buu yidhi marka waa gartaa marka arka iyadoo si kale iga soo horjeeda inaan maalinkaa macsi galay waan ogahay buu marka nin saasay u miqyaaskooda saas waa miraaday wax ku arkaan saasay dadka ahlulcilmiga ah kolkaasu wuxuu rabaa asagoo guriga kusoo dhigtay furniture oo ribo laga soo buuxiyey balaayo ilmo kaar kusoo qaatay ayuu wuxuu doonayaa inay haweenaydii baari u noqoto raalliye u noqoto guriga u joogto wuxuu doonayaa baabuurkii inaanan ka catalminin wuxuu doonayaa guri baraka inuu joogo may ma jirto waxaasoo dhan waa waa meel halaag iyo baaba wey salaadiisu ansixi maysa baan soomkiisuna ku ansixi maaya baan ku eri ilmihiina caasi bay ku noqon wasaailka ka mid tahay haweenaydiina caasi bay ku noqon way ka soo horjeesan balaayo iyo shar buu qorta la gelaya bal jarriba oo waxaa fiirisaan intaa run sheegteen sarfay sameeya ama wax la ixsaa'iya sameeya inta nin ku dhaqna ribada ku dhaqma bal guryahooda soo eega iyo balaayada ay ku sugan yihiin kuma uma dhigmo marka ugu horraysa qaraabo ma xariiraynayn marka ugu xigta xaaska isaga iskuma wanaagsanaa markaad fiirisid carruurta kasoo baxdana sidaasoo kaleeto duurkay galaya shar iyo balaayo dhan ayaa guriga ugu jirta mana oga isaga meesha layska galana garanamaysa meesha laga soo galay waa halkaa wey marka qofkii inuu iska iga ilaaliyo wey waa laga yaabaa gabadha nafteeda inay ku tirtirsiido oo ina khayr badna inay tidhaahdo guri kiradii maana dhigtay guriga iskaga qaadadayn haddaad sidii guri aan leenahay nagee guri ay leedaha maana waa guri shaydaan leeyaha wey marka waxaa fiican inay guri ay leeyihiin dadku ay kiradooda ku haystaan sidaa darteeda ilaahay subxaana wa tacaala wuu xarimay aakiskiisina wuu xarimay wuxuuna soo qaaday ibnulqayim aljawsi fi iclaal lmuwaqiciin kitaabka la yidhaahdo raxmadda ilaahay iyo xikmaddiisa iyo lutfigiisa darteeda ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u xarimay ribada una lacnaday qofka ribada cuna iyo qofka cunsiiya iyo qofka markhaatiga ku ah iyo qofka kaatibka oo intaba uu lacnaday ilaahayna wuxuu ogeysiiyey xarb isaga xaggiisa ah iyo xarbi rasuuli ayuu ogeysiiyey marka waxaa laga ictibaariyey ribada min akbar alkabaa'ir inay tahay ayuu kitaabkiisa iclaam almuuqiciin ayuu kusoo arooriyey ibn alqayim aljawsi waxyaalaha marka ribada la yidhaahdo ee aan soo sheegnay aldahabu bildahabi walfidatu bilfidati walburu bilburi walshaciiru bilshaciiri waltamru biltamri walmalxu bilmalx xadiidkaas ah oo ribada ah bixaddi daatihim ayay u tahay riba in lagu dhaqmo marka oo qofka uu ku noolaado oo wayada tafaadul u kala qaatana ma banaana shareecada islaamka waxay isku waafaqeen dadka ahlulcilmiga ah oo dhan kulligood isku waafaqeen ribada tafaadulkeeda iyo nasii'adeeda labadeeda iyo kala badinta laba shay la kala badiyo oo isku jinsiha inay tahay muxaram bilijmaac inay tahay muslimiinta oo dhan ijmaacooda inay tahay ayay isku waafaqeen culimmada ay soo guuriyeen waxaa la soo qaaday oo kaleeto xataa fii kitaabka adwa albayaan kitaabka ashinqiiti kitaabkiisa wuxuu yidhi waatafaqa annaasu cala taxriim altafaaduli fiiha maca itixaadi iljins faqad xukiya gayru waaxidin alijmaca cala taxriimihi bayna sitati almadkuurati ida biica bacduha bibacdin haddii qaarkeed qaarka kaleta xataa la isku gado oo la yidhaha waa la isku iibinaya naftigeeda oo la sameeyo muajal loogu sameeyo ayadana inay tahay muxaram ayay isku waafaqeen boy dadka ahlulcilmiga o dhan kitaabkiisa adwa albayaanna sidaas ayuu kusoo guuriyey waxaa soo baxay ayaamahan dambe marka xadiid xaqiiqatan ku yaala saxiixu muslim ilaa waxay yidhaahdeen ninkii doonayaahi xaaraanta ninkii doonaya dhinacu ka raadsada marka in cilalkiisi kale iyagoon eeginin ayay waxay daliishadeen dad badan oo doonaya aakilu riba ah oo dadkan inay ribada cunsiyaan doonaya waxay yidhaahdeen rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii dabcan ibnu cabbaas uu ka wariyey usaama ibnu zayd rasuulku wuxuu yidhi laa riban ila fi nasii'a riba ma jirto ilaa midda la dabdhigay moogiy marka riba alfadli waxba kuma jabna ayay ayay daliishadeen xadiidkii imaam muslim ayaa wariyey kitaabkiisa sharxi saxiix muslim ayuu ku wariyey safxada shan iyo labaatanaad juska kow iyo tobnaad laakiin xadiidkaas asaga ah waxayna yidhaahdeen ay ku xujaytameen cabdullaahi ibnu cumar iyo cabdullahi ibnu cabbaas ayaa ku dhawaaqeen oo yidhaahdeen way bannaan tahay sidaas imaamu shawkani kitaabkiisa nayl lawtaar uu uga soo guuriyey ayaga laakiin wuxuu yidhi imaamu shawkani fii kitaabihi nayl lawtaar markii ay arkeen axaadiistii kale ay arkeen oo la soo gaarsiiyey mas'aladan ay iyaga jawaaskeeda ay fatwoodeen waa ay ka noqdeen cabdullahi ibnu cabaas iyo cabdullahi ibnu cumar labaduba waa ka noqdeen oo waxay jawaabeen inuu muxaram yahay ayay jawaabeen laakiin ninkii kaleeto oo doonaya inuu cuno ribada sidii ninkii aan doonayn geelisa inuu zakada ka bixiyo oo kaleeto oo fiqiga la aqrinaya su-aal fariisto kale noqdeen mid geel leeyahay geela waxaa la yidhi zakada ka bixi geel badanna wuu leeyahy kolka in geela uu zakada ka bixiy ma doonayo wuxuu yidhi wadaadihu anigaad iga rabtaa inaad geelayga xoolahayga qaadatee bal waxaan tegayaa magaaladiiaan tegaya oo dadka culimmadan soo dhegaysanayaa buu yidhi masaajiduu soo galay markaasuu wadaad kitaab aqriyo soo fariisto wuxuu yidhi baab la yidhahdo baabaa ku jiro la yidhahdo laa zakaata fi libil markuu maqlay shiikhii inuu yidhi laa zakaata fi libil markii uu yidhi isagoon suginin wixii ka dambeeyey unta kabaa qaatay laa zakaata fi libil alayidhi geeliga zakada moon ka bixinaya ma jirta buu yidhi qaarkii marka aad doonaya inay xaaraamta cunaan ninkii dhegaysto oo kale isagoon suginin wixii ka dambeeyey laa zakaata fi libil oo kaleeta ayay qaateenoo laa riban ila fi nasii'a xadiidkaas ah ayay qaateen waxay yidhahdeen ibnu cabaas iyo ibnu cumar cabaadilada ayaa fatwoodeen sida darteeda waanu ku dhaqmaynaaho in lagu qaataayo wax alla wixii tafaadul o dhan waa bannaan yahay taa marka waxay keentay in la radiyo oo raddi lagu sameeyo awalan xadiidkaasi waxa weeyaan wuxuu maxmuul ku yahay fain ikhtalafat alajnaasu fabiicuu kayfa shi'tum haddii ajnaastu ay iskhilaafto oo ay kala duwanaato fabiicuu kayfa shi'tum sidaa doontaan ku kala iibiya idaa kaana yadan biyadin marka xadiidka taasaa lagu xambaaray awal xadiidkii ku xambaareen marka ugu horraysa waxaa kaleetoo lagu xambaaray waayo waxaa tusinaysa riba nasiicada ama waxa dib loo dhigo ribanimadeeda waxaa xaaraan ka dhigo tusinaya riwaayaad kaleeto oo sariixa ayaa soo aroortay oo aanan boor ku rugnayn inay tahay muxaram in lagu qaato wax allaala wixii ribaa in la qaato marka jinsiga waaxidka ah iyo wixii soo arooray oo dhan kulligood maadaama axaadiis kale ay taallo waa mamnuuc weeye xadiidka marka usaama ibnu zayd waxaa lagu xambaaray awalan inuu mansuuq ku yahay axaadiista kaleeto sariixa oo soo aroortay kutubka axaadiisu saxiixati sariixa waxaa kaleetoo loogu jawaabay xadiidka oo usaama ibnu zayd inuu yahay mujmal xadiidka mujmalka iyo xadiidka mufasalkaana daa'iman waxaa xoog badan xadiidka mufasalkaa xoog badan waxaa kaleeto oo loogu jawaabay sida uu imaamu nawowi fii kitaabka sharxi saxiixi muslim uu ku soo arooriyey xadiidka oo usaama ibnu zayd wuxuu ku radiyey axaadiista kaleeto oo faraha badan leh ee soo aroortay ee ayadu maanta ma arkaysaa mancinaysa riba alfadl oo bayina ah marka shaygu hadduu bayin yaho waadix yahay iyo shayga mujmalkaana waxaa la qaataa shayga bayinkaa waadixa ayaa la qaataa tafsiiliga ayaa la qaataa waayo sida qur-aanku uu isu sharxo asaga ayay axaadiistuna isu sharaxdaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka axaadiista rasuulka ee sariixa ee saxiixa ee isaga ka waadixsan ayaa lagu radiyey oo xadiidkaa isaga lagu celiyey waa laba weeye sidaasuu marka wuxuu yidhi imaamu nawowi xadiidka oo musaraxa oo mufasalka ayaa shaarix u ah xadiidka mujmalka ah sida darteeda xadiidka usaama ibnu zayd waa laga xoog badan yaho waxaa ka xoog badan axaadiista kaleetoo shaarixadaha ka xoog badan waxa kaleeto ee lagu radiyey xadiidkaas axaadiista caddaynaysa taxriimka riba alfadl iyo riba nasiixa caddaynaya jumhuurun min asaxaaba ayaa rasuulka ka wariyeen xadiidka usaama ibnu zaydna hal xadiidu saxaabi keliya oo wariye wey marka haddii hal xadiidu saxaabi keliya oo wariyey iyo xadiid ay jumhuur wariyeen ay iska hor yimaadaan yaa xoog badan kolkaa jumhuuru min asaxaaba iyo saxaabi yaa xoog badan kolka jumhuuru min asaxaaba xoog badan marka marka jumhuur dhan oo saxaabadu ay leedahay axaadiista ay rasuulka ka soo wariyeen ayaa ka xoog badan xadiidka usaama ibnu zayd sidaa darteeda ayaa lagu celiyey oo lagu joojiyey oo la yidhi may axaadiista marka sariixa rasuulka ka soo aroortay waxay diiday oy mamnuucday riba alfadl ayay mamnuucday marka riwaayat ljamaacati min alcuduuli aqwa wa ahbat wa abcada min alkhata'i min riwaayat lwaaxid sidaas ayuu soo arooriyey shaarix lxadiidka uu soo arooriyey kama qaala saaxibu adwaa'i albayaan fi safxati 236 juz lwaaxid fi kitaabi tafsir marka kaleeto oo celinaysa shubhadaa celinaysa waa waadix jiddan weeye majmuuca min asaxaaba oo fara badan ayaa arrintaa ayadaa kolka ku yimaadeen oo ayagu caddeeyeen axaadiistaas marka dadka lagu radiyey waxaa ka mid ah xadiidkii ibnu mascuud iyo ay soo keeneen cabdullahi ibnu salaam ubay ibnu kacb ibnu cabbaas fadaal ibnu cubayd radia allahu canhum ay soo keeneen cabdullahi ibnu cumar wa cumar ibnu khataab kulligood axaadiistaas ay ku radiyeen xadiidka usaama ibnu zayd ayaa ka xoog badan marka jumhuuru min asaxaaba oo ka mid yahay cumar ibnu khataab iyo cabdullahi ibnu cumar iyo ay ka mid yihiin ibnu cabbaas kaasaa ka xoog badan marka taas darteed ayaan lagu dhaqmaynin jusna loo siinaynin mawduuca kaleeto oo aan soo qaaday waxa weeye waxa la yidhaahdo riba alqard deenka waxaa la daynsada ribada ama ziyaadada lasoo saarto oo lasoo keeno dabcan riba alqard markaad fiiridid wax alla wixii deyn lagu qaadanayo oo markaa iyadoo caqdiyahoo lagu waqacayahay waxay la xiriirtaa riba alfadli qaybkii la xiriirta way hadi jeeraale ilaa ribaadka kaleeto oo bunuugta la xiriirta moogiye marka noocaasi axaadiista iyo nusuusta markii la fiiriyo qur-aanka soo aroortay mamnuuc mancan baaka weeye waana muxaram sina kuma xalaal ahan kolkaa ee qaar badan marka waxay yimaadeen oo la ordeen yani laa laa riba ila fi nasi'a marka wixii aad qaadataan oo markaas aad kala gadataan waa fiicantahay ha lagu socdo waa tadliilkii weeye qoladii ou ilaahay subxaanahu wa tacaala ou caddeeyey qur-aankiis ku caddeeyey wayaguna waddada xaqa ka baadiyoobeen dadka kalena ka baadiyeysiinayay dariiqoodii weeye marka in la iska ilaaliyo weeye rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam u fiirsada xadiidkaa rasuulka qofku hadduu lacag ku amaahiyo ama wax uu ku deyniyo daynkaas muqaabil qofku wuxuu u bixin karaa manfaca maadiya ayuu u bixin karaa ama wuxuu u bixin karaa ixsaan ixsaan qof deyn kugu leh inuu deynka dib kuugu dhiga darteeda ixsaan inaad u samaydaa muxaram wey inaad ka aqbashana maaha masalan qof aad lacag dayna siiday muddadiyaa ku soo dhow kolkaasu wuxuu kuu sameeyey ixsaan kaleeto iyo hawlo kaloo adigu aad leedahay inuu kuu qabto uu isku dayo qofkaas inuu ku laaluushe macnaha si deenka aad dib ugu dhigto oo waqtigii markii la gaaro aan kaa dalbanin inuu maanta ixsaan u gudo oo maanta wuxuu qabto u khadmeeyo ayuu isku dayey rasuulku wuxuu yidhi may inuu aqbala maaha qofkaas ilaa marka hore inay ka dhexayda labada qofoo ixsaankaas inuu ka dhexeeyo moogiye inuu ka yeelaahi maaha xataa inuu qaado yidhaahdo waan ku qaadiyo meel baan ku geynoo caynkaan ku samaya maxaa yeele waa laaluush wey waa nooc min almanfaca weeye manfacadaasina mamnuuc wey shareecada islaamka yani xadiidka marka wuxuu yidhi idaa aqrada axadukum haddii midkiin uu amaahiya buu yihi qardan amaah faahdaa ilayhi qofkii madiinka ahaa ee wax la amaahiye oo qofkii wax usoo hadiyeedeeyo waxbuu siiyey shaygan hadiyadahan kuu keeno uu yidhi dhar baan kuu keenay caynkaanan kuu keenay saanaan kuu keenay waa hadiye uu yidhi wuu ogyaha deyn inuu ku leeyahay deenkana waqtigiisii soo dhow yahay si uu dib ugu dhigowsan uga dalbinin uu u doonaya inuu hadiyaadkan waxaan uu u siiyo aw xamalahu calaa daabbatin ama baabuur buu ku qaaday ama wax kaleeto meel buu gaarsiiyey falaa yarkabahaa ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yaanu fuulin qofkaasi daabaddaas walaa yaqbalhaa hadiyadaa uu siiyana ama khidmadaa uu qabtana yaanu ka aqbalin buu nabiga ilaa an takuuna jaraa baynahu wa baynahu qabla dalika inuu markaa ka hore u dhexdooda socday oo ixsaankaasi u dhexdooda socda mabiyo ka aqbalin haddii la diiday ixsaan iyadoo laga baqaayo darteeda inuu soo galo oo la xiriirsado deenkaasi amaas inuu la xiriirsado haddii la diiday maxaad u malaynaysaa marka meeshii kaleeto marka lama ogola xadiidkaas ibnu maaja ayaa sunankiisa ku wariyey fi kitaab baab alqard liannaha takunu rishwatan lita'jiili dayn waxay u ahaanaysaa laaluush daynkii in dib loogu dhigo ayay ahaanaysaa marka lama ogola saxaabada marka xarimeen oo maanta maarkaysaa ribadaas ama ha ahaato riba alfadl waayo muranku wuxuu ka jaba badana waa riba alfadlida wey hadi jaraale marka riba alfadligaas saxaabada xarimeen oo majmuucaba ay majmuucada kale ka soo warisay waa midda iminka aan sheegayay ee kibaaru saxaabadaas cumar ibnu khataab oo ugu horeeya xarimeen oo ay diideen wey qardiga marka bunuugta ama deynka bunuugta ay bixinayaan hadi jaraale asalkiisaba fi waqtigan aan ku dhaqmayno asalkiisaba muxaram weeyaan tii ilaahay uu xarimay rasuulkiisana uu xarimay waciidka shadiidka ama dagaalka adag lagu rakibay fi dunya waalaakhira ayuu ka mid yahay waayo waxay samaysaa caqdi ayay samaysaa bunuugtu caqdiga asalkiisu faasid weeye asalkiisa ayuu faasid yahay muxuu faasid ku noqday marka horeba shay muxarama ayaa la xiriiro waxaa lagu leeyahay waa inaad bixidaahi noocaas waa inaad bixidaah boqolkiiba intaa waa inaad bixidaahi marka maadaama ay ku tahay maanta ma arkaysaa nisba macawiya oo macruufa oo la yaqaana ay la xariirto waa muxaram boqolkiiba boqol marka waxaa daa- daa'iman ama tijaarad ha noqoto ama masaanic ha noqoto ama maanta waxbarasho kaleeta ha noqoto wax alla wixii qofku dayn oo qaato caqdi la yidhaahdo riba la yidhaahdo asalkiisa muxaram weeyaan waayo caqdiga ayaa faasida marka ugu horraysaba waa inuunan manuud ku ahayn aanu ku xirnayn in lacag la kordhiyo haddii xuluulul ajal uu yimaado in lacag la kordhiyo waa inaanu ku xirnaysa manuud ku ahayn hada jeraale ziyaadadaas marka oo markiiba involved ku noqonaysa ama ku dhegaysa lacagta ayada ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu diiday qur-aankiisuuna ku caddeeyey qofkii dhagaha u dhigi waayeena marka aayad kaleeto waciidahu ilahay dhakada ka saaray fii suurati nuur ilahay wuxuu ku leeyahay falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi hadigtoonaadana ha istireen kuwa ilaahay amarkiisa khilaafaya subxaanahu wa tacaala an tusiibahum fitna fitnatun fi ddiin wa fitnatun fi dunya inay intaba ku dhici doonto wa fitnatun fi laakhira aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab aliima ilahay agtiisa uu ka asiiba subxaanahu wa tacaala kolkaa qofkii banaystaahi taas mushkilad ayay noqonaysaa ribada diiditaankeeda maxay taha kolkaa mushkiladdu waa maxay intii aan soo sheegay ka baxsan cilada loogu diiday waxyaalahan ma miisaanka ilaa waxaa la soo sheegay lacag iyo dahab iyo timir iyo bur iyo shaciirkii ama haruurkii gelaydii waxaa doonta dheh iyo milixii waa maxay culimmada qoloba meel bay ula kaceen qolo waxay yidhaahdeen waxyaalaha dadka cun- noloshooda tooska ay ku dhegantaha wey marka waa aducmiya waxa la yidhahdo ama cuntanimada ayay mamnuuca u noqotay waa afarta kale markii la fiiriyo oo dahabkii iyo fidada laga reebo aطucmiya waayo waa طacaam weeyi timirtu waa طacaam burkii waa طacaam shaciirkii waa طacaam maanta markaysa madaxi waa طacaam kolka waa aطacmiya waxa la yidhaahdo sida imaam eh, nawowi iyo imaam eh, shaafici iyo keyrkood bay soo sheegeen iyo eh, shaykhu lislaam ibnu taymiya waxayna waa aطacmiya weeyi qaarna waxay yidhaahdeen maye waa beega iyo miiska labadaas ku noqotay waa mawsuunka iyo makiilka labadaas ku noqotay mamnuuc isku dar labadaba tacaamka iyadoo wadata waayo waa waxyaalaha dadkii aanay ka maarmi karin oo quutulyoonkooda ula xariiro weeye marka in sidaa lagu sameeyo qofkii loo dhibaato geliyo ama ixwijaajka ama danta haysata darteeda looga faa'iidaysto lagu cunuqabateeyo saasaa loo mamnuucay nabiga calayhi salaatu wasalaam laa tabiicu adahaba bidahabi ilaa wasnan biwasnin buu yidhi nabigu marka hadday tahay dahab dahab lagu gadayo waa inay miisaankiisu isla ekaadaan kanaa jaban kanaa eh, maanta toddobiyo tobana kanana waa kow iyo labaatan kanana waa ciyaarkiisu waa intan kanana waa kay may magaca dahab la yidhaha markay wadaagaan waa in wasni lagu kala gato way hadi jaraale لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن رواه مسلم وأبو داود النسائي وحا لغا ياباه كليتو إن النقطة cilladooda kuwaas saman inay tahay ama lacag mutadaawalo dadku ay ku dhaqmayaan maalin kasta inay tahay dahabkii iyo lacagtii imaamu shaafici imaamu maalik axmed riwaayadiisa labaad ee sidaas ayay soo wada dheheen dhammaantood waxay yidhahdeen mamnuuca cilladeedu oo taxriimkaah waa asamaniya weeyaan inay tahay asmaan lacagtii lagu dhaqmayay sidaas oo ibnulqayim asaguna soo qaaday oo wuxuu yidhi hada huwa saxiixu sawaab ayuu yidhi asagu شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصيغنا وحو يرى أن العلة هي الثمنية لا الوزنية سيدا مجموع الفتاوي إذا وصغوا كسو قري كتاب كيس جزء سقالي الله باتناد مسألة كليتو أو دتكو أي هذا الشرع كل أمان وهي مسألة العين اللي يرى هذا أي شرع أي تورق عيناد وحوي أنا وحانا يستا دكان كل كاسر إيه تمت waxaa la tiri lacag isii lacag kuma ma haya baan idhaa alaabtaanan haya aniga marka lacag kuma siinaye iga gada alaabta markaasoo jawaan uu iga qaato qofkii jawaan uu iga qaato qofkii ii yimid markuu iga qaatay jawaan ayuu wuxuu yidhi jawaankan waxaan waxaan kugu siinayaa boqol iyo labaatan dollar baan kugu siinaya ama karoon midkaad ugu taqaanid hayaba hayaba tiri waad qaadatay waa soo noqota maxaa yeele lacagaad adigu doonaysay ma doonaynin bariiskan ma doonaynin kolkaasaa tidhi iga gado bariiska kolkaasuu wuxuu yidhi waan kaa iibsanayaa laakiin boqol baan kaa siinaya karoon anigana hadda waxaad iga qaata boqol iyo labaatan ninkaa marka wuxuu yidhi labaatanka kale dib ha iigu yeeshee lacagtana walba u baanahay marka jawaanka ha iga iibsado boqolkii koronan kaa siinaya haddii aanu nin kale ka gadan lahaa mamnuuc ma noqoteen hadduu nin kale ka gadan lahaa mamnuuc ma noqoteen laakiin kownu anigii hadda uu iga qaatay aan ka gadanay lacagta lacagta uga yar aan ka gadanay mamnuuca noqotay marka ciina saasaa loo yiri inuu qofkii uu lacag ku helo darteeda ayaa ciina loo yiri masaladaas mamnuuc mancan baatan wey way ku badan tahay sheeraale alaabta intaan kaa qaato oo dukaanka nin kale aan ka qaato dibna isagii uga iibiyo lacagti lacag ka yarina looga iibiyo way ku badan tahay mujtamaca way ku badan tahay sheeraale mamnuuc mancan baatan wey nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaa darteeda ayuu u mamnuucay oo loogu magacaabay ciina inay tahay idaa tabaayactum bilciina bi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa akhadtum adnaaba albaqar haddaad ciinadii aad ku dhaqantaan oo qofkii aad haruurka ka qaatay dib aad uga iibid oo lacagta aad ku qaatay mid ka yar aad uga iibisid maanta aad qabataan looda dabadeedana aad iskaga dhigtaan oo looda aad iska daba socotaan buu yidhi wa radiitum bizarci yani abuurka ama beerahana aad ku raali noqotaan inaad iska dhex fadhidaan beeraha wa taraktum ljihaada jihaadka ilaahay seeftiisa la qaaday inaad ka tagtaan sallat allahu calaykum ilahay wuxuu idinku sallidayaa buu yidhi dullan dulli buu ilahay idinku sallid laa yanzicuhu aanu idinka siibaynin xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diinkiina uga noqotaan marka waxa weeyaan jihaadku qofka muslimka noloshiisa u ahaa marka sidaasa haddii noloshii qofka uu ka tago islaamka uu ka tago ciinadii marka xadiidka waxyaalihii uu ku kulmiyay ay ka mid tahay dulligaa lagu sallidaya dadka ayay ka mid tahay oo ay dib hadduu uga iibiyo dana ku qasabto in lagu dhaqmo inay bannaan tahay marka sidaa darteed masalada waa lagu radiyey imaam ibnu taymiya marka wuxuu yidhi wa mas'alatu lciina gayru jaa'izatin masalada ciinada la yidhaahdo oo qofkii inuu dhibaato qofkii oo wax ka qaatay gadaal uga iibiyaahi waa mid aan bannaanayn buu ku yidhi cinda aktar culamaa culamada agtooda markii la fiiriyo kaabi xaniifata wa malik wa axmed wa hada alma'thuuru can caishata wa ibnu cabaasin wa anas bnu malik wahayrihim sidaas ayaa inay mamnuuc tahay ayaa laga soo naqilay a'immada abi xaniifa iyo maalik iyo imaam axmed caaisha iyo ibnu cabaas iyo anas ibnu maalik oo rasuulka maanta markaas u khaadim ahaana intaasaa laga soo naqilay in lagu dhaqmaa ma banaana imaam shaafici markaas wuxuu leeyahay xadiidkii abi saciid alkhudri ayuu isagu qaato uu leeyahay jicil jamca bidaraahim uma ibtac bidaraahimi janiinan yani shayga qabashka ah ee aad haysato isku iibso lacag ku gado marka kadib shay wanaagsan ku gato maadaama ay sidaa taha markaas isla ninkii laga iibsan karo waa bannaan tahay buu yidhi asagu xadiidka marka cilal ayuu u sameeyey asagu intii agtiisa imaamulnawowi marka oo sharxaya asagu oo soo qaaday culummada agtooda soo qaaday yaa wuxuu uga hadlay masale aad iyo aad u wanaagsan masalada ayada wuxuu leeyahay sharxa saxiix muslim imaamunawowi waajmaca alculamaau culammadii waxay kulligood isku waafaqeen buu yidhi oy ku kulmeen dhammaantood calaa jawaazi bayci ribawiy birabawiyin waxa ribawiga in lagu gadi karo shay kaloo ribawiya laa yushaarikuhu fi lcilla mutafaadilan wa mu'ajalan yani maalan inaad ku gadi kartid lacagta iyo haruurka inaad ku gadi kartid shaciirka iminka aan sheegin lacag inaad ku gada kartid ayagoo kala badan aad ku gadi kartid timirtii iyo maanta markaysa aad ku gadi kartid haruurka inaad ku gadi kartid marka sidaasay culammadu isku heshiiyeen buu yidhi wajmaca alculamaau calaa jawaazi bayci ribawi birabawiyin mid ribawi ribawi in lagu gadi karo ziyaado ziyaado in lagu gadi karo laa yushaarikuhu fi lcilla cillada aan la wadaagaynin mutafaadilan wa mu'ajalan wadalika ka bayci dahabi bilximda ayadoo dahabka lagu gadi karayo haruurka lagu gadi karayo wa bayci alfidati bishaciir ayadoo lacagti lagu gadi karayo ayadana haruurkii oo kaleeto wagayrihi min almakiili wajmacuu cala anahu laa yajuuzu baycu ribawiyi bijinsihi shayga ribawiga inaan asaga lagu gadi karin jinsigiisa lagu gadi karin lacag lacag inaan lagu gadi karin iyagoo kala badan dahab dahab inaan lagu gadi karin iyagoo kala badan wa axaduhumaa mu'ajalun midkoodna uu maqan yahay midna uu joogo masalan waxaa badan gabdho markay dahabka iibinayaan inay yidhahdaan na dahabka sii qaado lacagtina gadaal iga keen ama lacagtaan gadaal kaa keen dahabkan aan sii qaato mamnuuc mancan baatan wey shareecada islaamka ma banaana maxaa yeelay waa ribowi lacagtuna waa ribowi dahabkuna waa ribowi ayagoo mid maqanya midkii kaleta in lagu iibiya shareecada islaamka ma ogola mamnuuc mancan baatan weyn sidaa darteed waxyaalaha culammadao dhan ay isku waafaqeen ayay ka mid tahay oo uu leeyahay calaa annahu laa yajuuzu baycu ribowiyi bijinsihi wa axaduhumaa mu'ajalun mid kale midkoodna uu yahay mid maqan oo aan gacantii gacanta laysku kala qaadanayno xadiista gadaalan ka keeni doona hadii alla yidhaha وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا haddii laysku iibinaya asagiina oo markaas xaalan ay yihiinna inaan maanta asagoo kala badan la iibinin ayay isku waafaqeen oo ay tahay haddii la- la kala badiyo inay muxaram tahay kaadahabi bidahabi waalfidatu bilfidati sida uu soo arooriyey wa calaa annahu laa yajuuzu altafaruqu qabla ataqaabuti inaynay kala teginin ilaa ay kala qaataan ay gacanta ku kala wareegsadaan inaynay banaanayn labadii qof inay ku kala tagaan lama sheegii ribowgaha marka la gadayo إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير هذه هرو هرو لقو قضي أما الذهب العام لقو قضي إلى لك لا تجنين إنك لك بلو ذنبه بي وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس هذه جنس باختلافه إنك ربض يعين بنانته إذا كان يدا بيد كساع حنطة بساعة شعير سلا سيسور النحو المدى يعني مثلا المركب وحاكو أسلا مركب بيع على سمعين سدح شرطي ولي أساسي سدح شرطي أساسي قال ولي وحوي هذه وضع الربويات يمينة يين الربويات يهين هذا الربوي يمين وحديث سورة الرسول كون شيء أو ماشي سوى قالوا أو أي تهي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير وحسر ده سدح شرطي فقه قاعد إسلامي ما كله نغضه التساوي والحلول والتقابض waan ku celinaya mar kaleeto leannu fiqiga in la aqrisanba meesha ka muuqato koley dadka badankiisa hadday noqdaan wuxuu waxyaalaha ribowiyaadka dahab iyo lacag laisku gaday ama dahab dahab lagu gaday haddii ay noqdaan waxaa shardiga saddex mas'alo ayaa shardi ah inay xasilaan ay joogaan altasaawi almumaasala waxa la yidhaha mumaasala inay isu dhigmaan isleeg yihiin alxuluulu in hadda ay tahay altaqaabud in la kala qaato markii gacanta lagu kala wareegsado waa markii shaygu ribo uu owyahay haddii daab daab lagu gaday waa in isleeg yihiin haddii lacag lacag lagu gaday waa in isleeg yihiin marka sawaa'an bisawaa'in wey yadan biyadin taqaabud iyo alxuluul oo ah haddeertan laga yeeli maayo waan soo noqonaya waan ku keenaya laga yeeli maayo gurigaan tegaya lacagtaan kaa keenayaa isiisug laga yeeli maayo daliilkeedana insha allah waan cadday doonaa hadday is ay noqdaan wuxuu waxaan ribow yahay hadday noqdaan oo arrimaha kalaytaana laba shardi ayaa shardi ah marka fain ikhtalafat alajnaas fabiicuu kayfa shiitum ida kaana yadan biyadin waa inuu xuluul noqdaa taqaabudna uu yimaadaa markaa hadda waa inay too la kala qaato ee, gacanta lagu kala neersado hadda jeeraan hadda iyo gacanta lagu kala qaato kolka aan u nimaana marka masalada tawaruq ayadana masalada tawaruqa waxa weeye waa ciinadii oo laakiin ka gedisan way hadi jeeraale qofkii wuxuu u yimid matalan wuxuu leeyahay lacagaan u baahda baankii uu tegay lacag iyo waxba deyn cid siinaysay dad kale tamidna ma laha nin lacag haysta u yimid markaa nin lacag haysta ayuu u yimid kolkaa markaasuu silca ayuu ka qaatay sidii arrintii marka hore aan sheegay oo kaleeto alaabtii uu ka qaato badeecada aheyd oo qiimaha badan ku qaato masalan boqol iyo kontonka ama kunka doolar ku qaatay ayuu u tegoo ninbuu sideed boqol uga iibiyey sideed boqol uga iibiyey labada boqolna asagana bistiisa saabtay haddausan ninka uu alaabta ka soo qaadamaya nin kale ka iibiye waa bannaanta marka maxaa yeel asaga khasaaray marka asaga lacagta iskhasaariyey way bannaanta marka maadaama uu lacagta rabo lacagta u baahnaa asaga labada boqol dib oo ka bixinaya laakiin hadduu ninka uu alaabta ka qaada oo ka gedi lahaa waa muxaram weye marka ciinadii ay noqonaysaa kulka waada soomaa marka masaladaas ninbuu ka qaatay badeeco nin kale uu ka iibiyey lacagta uu ku soo qaatay lacag ka yar buu ku iibiyey way bannaantaha markaa haddii uu ku gado ninkii uu ka qaadana waa muxaram weeye qaar badana marka culammada ku doodeen oo yidhaahdeen masalada tawaruqa naftigeeda waa mamnuuc oo waxay la socotaa sidii ciinadii oo kaleeto weeye waa baycu al- al- addarar almutadarir oo kaleeto weeye marka sidaa darteeda qaar badana waxay yidhaahdeen ma bannaana in la sameeyo oo arrinta ayadaa uu ku dhaqmo marka nizaac iyo khilaaf fara badan oo bayna alfuqahaa ayaa masaladaas ka jira masalan imaamu axmed masalada asaga ou maanta markaysaa qowlka uu soo qaaday asaga riwaayo ka sugnaatay iyo yaasin mucaawi nin la yidhaahdo labadaas waxay yidhaahdeen maanta markaysaa waa inaanu qofki ku dhaqmanin waa inu ku dhaqma ayay yidhahdeen asaga iyo yaas bin mucaawiya inta mashhuurka ka marka culammada kaleeto waa makruuh weeye hadday ugu badato marka ugu yaraato darajada makruuha weeye masalada tawaruqa la yidhahdo inuu qofkii alaab badeecada ka qaado oo isagoo lacag u baahan oo qof kale ka iibiyo qiimihi uu kusoo qaatay qiime ka yarintuu uga iibiyo lacagtaa keliya u baahan dhibaatada weysta uu qaato waa makruuh bay yidhahdeen culamada markay ugu yaraato haddaynay muxaram noqonin waana sida mashhuurka ka ah axmed ibnu xambal riwaayadiisa caamka ah cumar ibnu cabdilcaziiz shaykhulislaam ibnu lqayim iyo keyrkoodba inta ka soo aroortay sidaas ay ku yidhaahdeen maxaa yeele wuxuu shaykhulislaam fa ina allaha xarama akhda daraahima bidaraahim ilaahay wuu xarimay lacag lacag in lagu qaato wuu xarimay akara minha ilaa ajalin lima fii dalika min darari lmuxtaaji wa akli maalihi bilbatil marka qofkii muslimka ahaa dhibaatada haysata darteeda in maalkiisa kaleeto lagu cunaahi waa shay muxarama oo aan bannaanayn ayuu asagu soo arooriyey masaladaas ayada waxaan kaleetoo bannaanayn alaab ku taalla ama wax ku yaalla maanta ma arkaysaa beero in laisku gado takhmiinkii laiskugu gado sidii muxaaqaladii iyo musaabana wax la yidhaahdo in laisku sameeyo iyada naftigeeda aanu imaada xawaalaadka aanu imaada hadi jeeraale intaas muqadimadii mawduuca weeye mawduuca ribada la yidhaha muqadimadiisa intaasaan uga joojinay waxaan bilaabayaa marka mawduuca asalkiisa ayaan bilaabaya iyo nusuusta kusoo aroorta kolkaa qofka inuu xalaal marka raadiyo hadi jeeraale oo risqigiisa uu xalaal u raadsado oo cuntada u cunaya xalaal u raadsado oo guriga u degaya xalaal u raadsado oo baabuurka u fuulaya xalaal u raadsado oo mucaamaladiisa uu xalaal u raadsado way bannaan tahay hadi jeeraale waana shay ilaahay subxana wa tacala dadka uu ku dhiiri jiray hadi jeeraale qofka inuu risqigiisa xalaal ku raadsado sidaasuna bayca xalaal uga dhigay ribadana muxarama uga dhigay nabigu isagoo ka digaya calayhi salaatu wasalaam dadku markii ay bateen ay ribadan cunayaan iyo aayadahan qur'aanka iyay soo degen kulligooda dadkii laga looga maaro waa inay waxaan ku dhaqmaan marka nabigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaatii cala annaasi zamaanun yaakuluuna fiihi riba dadka waxaa u imaan doona buu yidhi zamanaa u imaan doona buu yidhi dadku ay cunaan oo ribada ay cunaan ribadii la cunayo balaayadeeda cunitaankeedu waxaa kaloo ka sii darnaaday kolkii mid wadaad sheeganaya oo u banneeyo yidhahdo waa bannaantay cuna balaayadii balaayo kale oo ka daran ayaa timid marka bal waxaan la yaabay waktiga aynu joogna iminka waktigii nabiga laga joog oo maanta niman culimmaha hoos kutubtoodii lahaayo iskala lahaayeen waa mamnuuc labaatan sano ka hor lahayn waa mamnuuc oo kutubta qoreen ay taallo hortooda oo maanta dadka haddana uu fadwoonayo inay bannaanta cunideeda subxaana allahi alcaiim kolka nabigu wuxuu yidhi yaatii zamaan yaatii cala annaasi zamaanu yaakuluuna fiihi ribaa zaman baa dadka u imaan doona ay cunaan ribada ay cunaan interestiga ay cunaan baa u imaan doona bu nabigu calayhi salaatu wasalaam qiila lahu nnaasu kulluhum yaa rasuula allah dadkoo dhan ma cuni doonaan buu yidhi dadkoo dhani zamankaas ribada ma wada cuni doona musaqaaraa cuni doona buu yidhi kolka nabigu wuxuu ku jawab alayhi salaatu wasalaam man lam yaakulhu naalahu min gubaarihi buu yidhi ruuxii aan cuninin oo aan toos u cuninin boorkiisaa soo gaari doona buu yidhi boorkaas yaa ii fasiri karaya maanta waan sharaxnay maanta mawduucaas boorkaas soo gaaraya qofkii aan ribada toos ka cunay yaa yaqaan waan sharaxaddan sharxay boorkaas soo gaari doona qofkii man lam yaakulhu naarahu min gubaarihi buu nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii aan ribada toos ka cunin boorkiisa soo gaari doona buu yidhi boorkii marka waxaa laga yaabaa inaad dad badan ku wareegsan yaho ribadu ma booray leedahay inuu yidhahdo qofkii haa booray leedahay kaaran adigu maad maad cuninin maana aadan qaadin bangiga kamaa qaadan laakiin kii ribada ku dhaqmayaad lacag ka qaadatay boorkeediyaa ku soo gaaray aqaaribtii oo u diray lacagta iyo dadkii oo ku deeqay boorkeediyaa soo gaaray guriguu ribada ku gatay haddaad sax ka cabsado wax ka cabso boorkeediyaa ku soo gaaray haddaad salaad ku tukato boorkeediyaa ku soo gaaray marka qofkii aan sooska u cuninin boorkeedii kama nabad gelino balaayadeedii dhexdeeda usoo gasha maxaa qofkii aad u dhaqmaysaa la mucaamaloonaysaa wey marka wuxuu noqonaya ninkii doofaarkaan toos ku cunin maraqiisii wax lagu kariya cunay buu noqonaya qofkii man lam yaakulhu ruuxaan cuninin naalahu min gubaari buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas waxaa weriyey abu daawuud iyo nasaa'i ibnu maaja ayaa weriyeen nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lacana allahu alyahuuda ilaahay lacnad ha ku jido buu yidhi oo naxariistiisa ha ka dheereeya yahuudda bal fiiri hadalkaa lacana allahu alyahuud ilaahay yahuud ha lacnado oo naxariistiisa ha ka dheereeya xurimat calayhim asuxuum suxuumtii baa laga xarimay yani aayadda qur-aan suurat alancaam markii ilahay uu ka xarimay subxaanahu wa tacaala aw ilxawaaya aw makhtalata bicadmin markii ilaahay uu ka xarimay subxaanahu wa tacaala ayay waxay sameeyeen dariiqo kale u heleenoo way iibiyeenoo kolkaas lacagteeda cuneen marka rasuulku wuxuu yidhi lacana allahu alyahuud يهود اللعنة ده كل عبد حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي أذابوها والدلاليين وأكلوا ثمنها كل كانت العكس دعونين انتي دلاليين وإيديين أي العكس دعونين أما فجملوها ويقرحيين وبيعي وتقرحيين جملوها ذات شكة سلاح كذا معناها سلاح هي هدات سجدنا معناها سلاح فجملوها ويقرحيين وأكلوا ثمنها أما فجملوها ويدلاليين ويبدلون مين كلا يبدلين في الضفارك سابونت لو بدلية أو خليته وضد أن يجيها وكيف وبيتك تاوبا آه ف- ف- فجملوها ويدلاليين ومركز ويبدل مين الكيدي وباعوها ويقدين وأكلوا ثمنها بالرسول عليه الصلاة والسلام حديث كاسي لفلف لها وحديث متفق ومسلم البخاري يا سلوريين دبنا ومركز مسلمين تكملها فجملوها هذا سكوت عضال ribadii baa la bedelaya midabkeedii magaceedii baa la bedelaya mucaamalaad baa loo baxsaday waxaa loo baxsaday maanta tijaara almubasata ayaa loo baxsaday labayo toban midab oo kaleeto ka duwan iyadoo madmuunkeedii wadata ayaa labayo toban midab oo kale loola yimid kolkaasaa la cunaya hadhiis yaraale nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan leeyahay intaanan ka bixin xadiidka waxaa badan hadi jira ribada in la qoro oo loo qoro caqdi sidii caqdi sharciga in loo qorco oo dadku markay ay yaqaaniin axkaamta iyo fiqiga ay yaqaaniin doonayaan muxaramka inay cunaan way qurxiyaan oo way tajmiiliyaan kolkaasi sidii caqdi suuri ahoo sharci oo kaleetay usoo sameeyaan hadi jeeraale laakiin markaad fiirido gudihiisa markaad fiirido waa faasik weeye waa eber weeye oo sa- dee shareecadii lama bedeli ka lama khiyaani karay marka gudihiisa waa faasik weeye waa qurun korkana waa laga qurxiyo waxaa laga dhigay wax la qaadan karo oo fiican ayaa laga dhigay hadi jeeraale sidaa darteeda markaasi la fiirin maayo suuradaas la fiirin maayo macnaha ayaa la fiirinaya kolkaa wax ictibaar ay leedahay siiqada loo soo sameeyey iyo sida lagu soo heshiiyey iyo khiyaanada la soo sameeyey wax ictibaar ay leedahay ma jiro markaasi waxa ictibaar kale waxa weeye yani kawnkiisa uu yahay shaygu muxaram ama gudaha uu ka yahay shay khabiisa uu ka yahay maxaa yeelay nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa marka waxa la bedelayo oo kaleeto waa sharciga islaamka marka taasi ma soconayso xadiidkii rasuulka marka wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam saxiixa ku sugnaaday ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum ilaahay ma fiirinayo subxaanahu wa tacaala suwarkiinna ajsaamtiinna iyo maalkiinna ilaahay ma eegayo subxaanahu wa tacaala danka ma lahan wa inamaa yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay wuxuu fiirinaya niyadiinna iyo camalka aad samaynaysaan oo ilaahay taalacanaya subxaanahu wa tacaala marka qofka samaynaya oo isku dayaya inuu hadhi jaraal khiyaanadaas la yimaado uma soconayso waana inuu iska ilaaliyo qofkaasi xadiidkii ras- imaam muslim oo warinaya wuxuu ku leeyahay lacana allahu aakila riba wa muukilahu wa kaatibayhi wa sha- wa kaatibahu wa shaahidayhi ninkii bangiga ka shaqaynayey oo diyaarinayey iyo dadkii witnesska kale markhaatiga ka ahaayeen iyo qofkii cunayey iyo qofkii u oggolaanayay kulligoodna waa malcuuniin weeye daa'ima marka qofka wuxuu kuleeyahay lagama maarmi karo oo waxaa ku xirantay noloshii adduunkii o dhan aa ku xiran dad muslima meel gaara looma sooci kara caalamkii o dhan dunuubkii iyo mucaamalaadkii iyo bahalkii la kala gadanayay iyo batroolkii la kala iibsanayay iyo dahabkii la kala gadanayay iyo wixii oo dhan iyo tijaaradii waxaanaa ku rakiban marka see la yeelaya muslimiinta xaggee lagu soocaa oo gaara ayuu ku odhanaya ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay qul laa yastawi alkhabiisu waalطayib walow acjabaka kasratu lkhabiis masna qul linabi maxamedow laa yastawi alkhabiisu waalطayib shayga khabiiskaa iyo shayga wanaagsani masna buu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala walow acjabaka kasratu lkhabiisi walow haba ku cajabgeliyo khabiisnimada shayga badnaanta shayga khabiiska badnaantiisuba ha ku cajabgeliye marnaba masina iyo ilaahi agtiisa subxaanahu wa tacaala maxaa markaa ka soo baxaya ويجعل الله الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم بيقول الله سبحانه وتعالى في سورة ال- الأنفال إلهي كله شيء خبيث كاه ودن إلهي قارك قارك كلاته دل صارا ما كدم بيته كل جسم جهنم كل جاء إلهي سبحانه وتعالى أتاك يوحي كل ما يودن دمانته سيدا دفتيدا أيو كدعي وما آتيتم من ربا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وحدتك أي أكتب كل أغمان وأي كلبتدان وأي يوجو كلا الزياسدان إلهي أكتب وحبا خيرك وما لهم إلهي سكنا برككم يسو إلهي سكنا لما أقبل إلهي سبحانه وتعالى ما أقبله في سورة الروم إلهي سيدا سكوله سبحانه وتعالى سيدا دفتيدا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم من الله سبحانه وتعالى روح الربا بنا يتوى كفار وي إما أنه كفار بالله سبحانه وتعالى وبآياته إنه إله كفري aayaadkiisana uu ku kufiyey oo annahu kafaarun binicmi illahi subxaanahu wa tacaala ilahay nicamtiisii faraha badneeda ilahay uu siiyey inuu ku kufriyey markaas oo ilahay uu ku leeyahay lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid kolka sidaa darteeda qofka ribada bannaystay oo ku dhaqmayaahi ima annahu kaafirun aslun inuu yahay wa ima inuu yahay kaafirun binicmi illahi subxaanahu wa tacaala labadaas midkood wey marka marnaba kama baxayo asiimun ayuu yidhi wasiiqatu mubaalaga labadaba wallahu laa yuxibu kulla kafaarin asiim waxaa laga helaa aayadda waxay ku timaadaa siiqatu lmubaalaga ku timid labada kelmadoodba midna waxay ku timaadaa facaal midna waxay ku timaadaa faciil bay ku timaadaa labadaba waxa waxay tusinaysaan ku dhaqmidiisa inay fara badan tahay qofka kafaarun maxay markastoo mucaamalada uu ku dhaqma ribadaba waa kafaar wey yakfur yakfur yakfur yakfur yakfur yakfur saasuu ku socdaa weligiis fii zucli asiim weeyao mar kasta uu ribada ku dhaqmaba waa asiim wey ilahay dembi uu galay marka labadaba siiqatu lmubaalaga wey wallahu laa yuxibu kulla kafaarin asiimin fi lficl wa bilmucaamala ilahay ma jeclo subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu arrintaas ilaah u caddeeyey rasuulku wuxuu yidhi ina arriba wain kasura facaaqibatuhu tasiiru ilaa qalb rawahu axmed dadka ribada ku dhaqmayan waxay isu haystaan inay ribxeen oo maal fara badan iyo soo kaxeeyo safqaad badan oo keenay haba bata buu yidhi wain kasur ina arriba wain kasur facaaqibatuhu tasiiru ilaa qalbi buu yidhi yacni marka ugu dambayd waxay ku dhammaanaysa qofka inuu ku dhaco islaas inuu ku dhaco marka dambe xubeere inuu soo baxo qofka oo ribada ku dhaqmaya saasuu rasuulku yidhi alayhi salaatu wasalaam qofkii ku dhaqma ribada siday u wado u wado u wado marka dambeta kabaho ka googo-ay aad arkaysa kabaho ka googo-ay baad arki doontaa maxaa yeelay xarbin min allahi wa rasuulihi buu ku jiraa daa'ima ilahay qof xarba kula jira inuu ribxa ha ka rajayn marnayna haka rajayn inuu ribxa ha ka rajayn sidan horey u sheegay marka mawduuci waan bilaabay kow dhahaye wakti kale aan ka lufilfan doonaa dadka dhexdiisa marka markaasaan ka hadli doonaa muqadimadaasaan ugu joojin doonaa haddii alla yidhaahdo wadaadka wuxuu leeyahay muxaadarada jooji in la ateeco wey marka waa in la ateeco wey haddii aan nir marka ilaah la ateeco dadkii mas-uuliyadda watanayna iyagana la ateeco oo ilahay lagu ateeco wey marka waa joojinayaa mawduuci halkaas bilowgiisi aan joognaa hadda yaana nasaxadin muqadimaan sameeyey waxaa saakada soo socdoo dhan waxa weeye axaadiista ayadahaasna soo socday marka haddaan isbilownay wakti baan nimanka dhihi doonaa ii luflufa waktigaasaan ka dhigi doonaa haddii alla yidhaahdo ayada iyo ribadaan israacin doonaa mar insha allahu taala zinadaan israacin doonaa haddii alla yidhaahdo halkaasaan ku joojin doonaa haddii aad rabtaan inaad xawaaladda wax iga weydiisaan ama dahabka ganacsigiisa inaad wax iga weydiisaan haddaad rabtaan ilaa aan ka imaado mawduuca idinkaga jawaabi maayo hadda reerkii sheegaya qofkii qorta u hayso maxaa yeelay xawaalad dadka lacagaha xawilayaan oo kala diraya oo uu leeyahay hadda ina soo joogaa intaasuu joogaa isifir lacagta waa ku keeni doonaa iyo gabdhaha dahabka deynka ku bixinaya ama carbuunta hore uga sii qaadaya iyo wixii la mid ah dhammaantood gadaal ayaan kaga hadli doonaa waayo ma taaban mawduuca ayagana ribowiyaadka ku xariiran hadli jiraan marka qofkii su-aalaha noocaas raba inuu weydiiyo u kaadi qofkii rabay inuu weydiiyo lacagaha lagu qaato deynka ama waxbarashaha u qaato ama keyrkii ha u qaate ee interest ula socdana ayadana gadaal ha u joogsada marka marka macnaheedu waa maxay waxba ayu weydiinin
bismillah khayr allahsi sheikha waa khabiir soomaaliyeed marka runtii inta uu sheegay in su-aaluhu ku wareegayaan intaana waraaqoodoo noo taala ilaa hadda waxay ku wareegayaan dhowr mawduuc waa mawduuca xawaaladda oo qof walba uu si u cabirayo mawduuca labaad waa dahabka oo noocyo badan mawduuca saddexaad waa waxbarashada saddexdaas mawduuc iyo su-aalahaas oo dhan qofba dhankiisa uu ku cabiraya waxaa soo raaca marka mawaadiic kaleeto oo markaas macnaha khaas ah sida qof markaas macnaha isagu ribo si ku qaatay uusan ka warqabin bangiga lacagaha dadka igu soo celiyaan oo ribada ah ribo ribo ma lagu bixin karaa su-aalahaas way yar yihiin waa aniga yidhi hadaa hadduu qofku toobad keeno siduu ribada ka yeeli lahaa gadaal baan ka sheegi doonaa marka iyadana waa waa sidoo kaleeto Ha. marka waxaan soo qaadanaynaa marka annaga laftigayga waa dareensannahay culayska ay leedahay arrintan ee, sheikha casharka uu noo soo diyaariyey iyo su-aalaha dadka marka waxaan isku dayi doonaa insha allah in wakhti kaleeto intaan ka waafisan aan wada fadhiisanno oo markaas macnaha saacad iyo jadwal ka baxsan oo aan naloo qabanayn mikrofonadana dadka loo dhigo la kala bogto markaas waxaan soo qaadanaynaa marka su-aalaha shaadka ah waxaa ka mida qof yidhi macnaha qofka ribada bixiya ma la dembibaa kan ribada qaata
nacam waa isku mid wey qofka ribada bixiyey iyo qofka qaatay lacnada mushtarak ay ku yihiin xataa midaanan asagu qaadanin oo aan asagu ogolaanin oo lacnada la wadaagaa jiroon haddii aysan sheegin rasuulka xadiidkiisa waa kay kaasi waa kan soo diyaariye sooma waraaqaha soo diyaariye asagu lacag ma qaadanin mana bixinin laakiin wuu ugu kaalmeeyey kii markhaatiga ahaa ninka qaatay maaha ninka ogolaadayna maaha ninka diyaariyeyna maaha lacnadana waa la wadaaga lee marka gadaal soo waxamir waa kaadana maha waxau ku jiraa marka aayadda qur-aan ba ka hor yimid saasuu lacnada waxu ka qaateen ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan samafalka iyo alla kacabsiga iskugu kaalmeeya ilaa sabaabbu qofkii ka helaya alaab meel taal haddii hadda kabdiga gooda qofka aad aad u kabtid ama meelu waaye aatu sidoo tira meesha aad ka lunta waa taa waa u kaalmeeda qofkaas soo maaha ilaa agtiisa sawaab ma ku leedahay mase kuma leehi waa ku leedahay qolofta mooskoo lagu tuuray jidka haddaad ka qaado manfacadeeda kaa soo gashay ma laha laakiin ilaa agtiisa sawaabbu qofkii ka helaya wa imaadatu ladaa can ariiqi sadaqa bigu nabigu marka waxyaalaha adoo ugu malaynaysa inaan waxba kaa soo gaarin wax badan baa kaa soo gaaray ama xasanaada kaa soo gaaray ama sayi-aada kaa soo gaaray markhaatiga uu ka noqonaya darteed halkaa uu xaadiray waxuu ku noqonay lacnadaasi ku mutay maxaa yeele rasuulku wuxuu yidhi innii la ashhadu calaa jawrin buy markuu uu la hadlayey nucmaan ibnu bashiir xadiidka uu wariyey ee maanta nixlada uu siiyey aabihii eelihii kale ta auna siinin wuxuu ku yidhi innii la ashhadu calaa jawr buy marka ribadu waa jawr weeye dembi weeye qofka markhaatiga ka noqonaya marka lacnada halkaasu ka hela asaguna waa shaahidkii weeye kaatibkiina waa sidaas waa u kaalmeey watacaawanu cala albiri wataqwa meesha la ma uu raacane walaa tacaawanu cala ismi walcudwaan siyuu ku dhacay marka ismi iyo cudwaan iyo wuxuu ka kaalmeeyey marka qofkaas ribada xataa haddii loo soo celiyo meelaadan adigu ka dalbanin bangi aad lacag dhigatay ribada ka soo baxday iyo guri ijaarkiis lacag lagaga qaaday boos lagaga qaaday ribada ka soo baxday iyo waxyaalahaas waxay leedahay dariiqo looga takhalluso qofkii waxba inuuna kulahayn ayaa dhici karta laakiin intaasoo dhan in hal shantii geedkiis inuu ka galahay waa muxaram wey yani maalan lacagaad baanka dhigatay ribadii ka soo baxda kuma dhaqmi kartid mana cuni kartid lacag aad dhigatay maanta ma arkaysaa diboosida aad u dhigtay ribadii ka soo baxday ma cuni kartid marka waxyaalahaas waxay u baahan yihiin qofka muslimka ahi inuu ka dhowrsado oo iska ilaaliyo nacam barak allahu fiik isla su-aasha su-aal la socota ayada qof baa wuxuu leeyahay lacag ribaha ay soo gashay si aanan doonayna igu soo gashay lacagtaas ma siin karaa qof aniga qaraabadayda ah oo markaas ma ku sadaqaysan karaa waxa weeya marka lacagtaas bunuugta maalan lacagaad bangi dhigatay si aadan doonayna kugu soo gashay sooma ribada kugu soo dar marka lacagta marka qofka ribowiyaad loo keeno shaygaa ribowigaana loo keenay ee asaga lagu soo daray seebuu yeelaya culimmada waxay leeyihiin araabay u kala qaybsan masalada qofku hadduu toobad keeno oo ilaahay u toobad keeno qaarkood waxay leeyihin meel alla meeshii uu ku bixiyo sawaabna kuma laha xasanaadna kuma laha marka waa inuu jeedkiisa ka taxallufiyaa aanu ku dhaqminin qaarkood waxay leeyihiin marka masaladaas meel badan oo ballaaranay ay salka ku leedahay hadduu qofkii marka hore gaal ahaa muxaadara ku dhaqmi jiray ribada oo soo islaamo maalan maalkiisiina ay ribowyaadkaas ku jiraan cuquuddii horay oo u galana intuu gaalka ahaa ay weli taagantao lacag ka soo gelayaan muxuu samaynaya waxay ku qaadeen arrinta ayada aayadda qur'aan oo falahu maa salafa wa amruhu ila allah qaarna waxay yidhahdeen maya mubaasharatu ma inuu joojiyaa wax allaala wixii ribaa oo ku tacalluqa arrinta ayada marka waa masalo yani dul wajhayn markii oo qofku gaal ahaa markii horeto islaamkana uu soo galo qofkii faasiqa ahaa markii hore ee muslimkana sheeganaya laakiin aan diinta ku dhaqmayn oo ribowiyaadka ku dhaqmaya hadduu toobad keenana masaladaas ayada ah ayay ku dareen marka waxay yidhahdeen qofka muslimka ahaa markii horeeto hadduu toobad keeno wixii cuquudaha oo galay ama aanu cilmi ku lahayn markii horeyto waxay yidhahdeen masalada labadaas ciisaaran qaar waxay yidhahdeen mubaasharata waa inuu ka takhallusaa sawaabna kuma lahan ciqaabna markaasi ilaahay baa suu doona ka yeelaya laakiin sawaab uu ku leeyahay hadduu meel ku sadaqeeya ma jirtin waa inuu ka takhallusaa jeebkiisa laakiin kuma aynan ka cuninin waa markuu qofkii ahaa qof lunsan markii hore ribowiyaadka ku dhaqmayey maalan doofaar buu khamri buu gadayey doofaar buu gadayey bangi buu la tacaamulayey balaayo dhan buu samaynay waa toobad keena qofkii wax alla waxaa ku involvikaada kulligood ha ka takhalluso ayay yidhahdeen marka ha tuuro jeebkiisa ha ka tuuro qaarna waxay yidhahdeen maya wuxuu noqday nin hadda soo islaamo kaleeto loo ictibaarinaya maadaama hadda loo ictibaarinayo falahu maa salafa ayuu soo galay waxaa xoog badan labada ra'yi qolada oranaysa waa inuu ka takhallusaa biljumla inuu ka takhalluso wey oo aanu kulli keliyata ka soo gelin jeebkiisa oo uu ka takhalluso arrinta ayada hadduu ku bixiyo marka faradan inuu baanka uga tago iyo inuu qaato labadaasaa usoo sinanto markii lacagta ramowiyaadayto baanka ay soo gasho hadday soo gasho lacagtaas jeebkiisa waa inaan hal kumi jeebkiisa ka gelin uusan ka cunanin laa gurigiisa walaa ilmihiisa walaa naftiisa walaa wixii aqaaribkiisa hadduu bixiyo marka oo uu ka takhalluso sawaabma ku leeyahy maya kuma laha sawaab ma sii karaa marka dad muslimiina ma sii karaa maadaama ay tahay asalkeedu muxaram ma sii karaa ha waa sii karaa maxaa yeele ayagu ma kasbanin inuu u sheegana maahan ay yidhahan sharciga islaamka inuu u sheego maaha sharciga islaamka oo yidhahdo lacagtan aan idiin keenay waa lacag aan anigu iska soo dhaqaajiyey oo xaaraana inuu yidhahdo maaha hadday agoon la siinayo haddaba masaajida la siinayo masaajidka qolada ku intifacda ku intifacda isagu sawaab kuma laha masaajid algeliya waxba uma tarin masaajid inaan ku darin wey masaajidka inuu ku darahay muxaram wey lacagta ribada masaajidka inuu ku darahay waa muxaram wey laakiin meelihii kaleetoo lagu bixinayo masaalixul ijtimaaciya hadduu ku bixiyo sawaabna kuma lahan inuu u sheegaana ma banaana yidhahdeen culammadu inuu u sheego qofkaasna ma banaana waana inuu ka takhallusaa asagu maaha inuu yidhaa maalkii waa fardaday haddaan sawaab ka helin marka maan iskaga intifaaca ayib ribo ribo ma ku bixi karaa marka ribada ribada inuu qaataahi waa ku isticmaala markaas asagaa ku intifaacay marka intifaaceedu ama weji xalaal ha ugu intifaaca markaa kadib ama weji xaaraam ha ugu intifaaca inuu ku intifaaca ma lahan sharciga islaamka maalka asaga ribo looga qaatay marka muxuu samaynaya qofkaasi waa dulmi maal looga qaatay maalkaasi oo maqsuub ahoo laga xoogay ilahay agtiisa inuu maqsuub yahay waa inuu ictibaariyo weeye marka ma lahan inuu ribo ribo ku gudo ma laha qofka muslimka ah waayo wuxuu sugaya markaas sharciyadii ahayd inuu qaato ribadii oo markaa haddaan ku isticmaalo isagu iska bixiyo ayay markaasi keenaysaa wabillahi tawfiiq
su-aasha kaleeto waxay odhanaysaa shay baan rabaa inaan iibsado hadda haddaan gadanayana waa boqol karoon laakiin haddii aan hadhow bixinay waa boqol iyo labaatan karoon intaas waa qaybta koowaad qaybta labaad waxay odhanaysaa dadka qaarkii waxay yidhaahdaan ribada casriga ah lagama maarmo oo dhaqaalihii oo dhan baa ku dhisan marka intaasay su-aasha muhimkeeda odhanaysaa mawduuca ku saabsan shayga qofku qiimaha hadda uu joogo iyo haddii uu muajal yahay qiimihii qiimo ka badan inuu joogo culamada muslimiintu way ka jawaabeen majmacu alfiqh alislaamiga ayaa ka jawaabay marka masalada waxa weeyaan haddii hadda ay joogto qofkan uu yidhaahdo intaanu shaygaan joogaa intaan ku qaada hallahu salam taas waxba kuma jabno ma haysta bidbeyn buu ku qaatay laakiin qiimihii qiimo ka badan ku qaatay baycu lmucaawada way fiic- way bannaan tahay bay culimada ilahay bishart markuu boqol iyo labaatan ku qaato haddii la gaaro ajarkii oo uu lacagtii bixin kari waayo inaan lacag kale tabalsi dul saarin haddii uu ku qaato deyn oo muddadii la gaaro oo uu lacagtii bixin kari waayo inaanu interest fuulinin laakiin hadduu interest fuulo caqdigiisa asaaskiisi waa faasid wey marka ugu horrayso marka hadduu takfiif ku qaadanayo qofkii masalan dukaan haysta qofka wuxuu yidhi lacagtaadan waad ku shaqaysan lahayd laakiin anaa kaa xayiraya iminka alaabtaadan qofka waa garan lahaa alaabuu ka qaata masalan ama lacag ka qaata lacagta waa ku shaqaysan lahaa qofkan taajirka ah hadduu yidhahdo marka muddada aad la maqan tahay labaatan doolar taqriiban ayaan ka heli lahaa ama soddon doolaran ka heli ama afartan doolaran ka heli lahaa markaan averagkeeda eego intaas haddaad ku qaadanaysid ahlan wasahlan oo suu sidaa aqbalo waa bannaan tahay bishart markii muddadii la dhaafo sidii bangi oo kaleto inaanu ku kordhinin ribix kale inaanu ku kordhinin laakiin hadday muxadatu weligeed sidaa ku joogaysa waa bannaan tahay shareecada islaamka nacam
isla su-aasha labaad waa isla mawduucaas laakiin waxaan jeclaystay xoogaa yar buu nooga dhow yahay annaga gabar baa waxay odhanaysaa waxaan gadaa alaabta marka alaabta markan dumarka u geeyana waxaan ku idhaahdaa haddii hadda aad bixinaysana waa dahabkii iska dama May- alaab- alaab caadi ah.
Alaab caadi ah.
Dharka ay wareejiyeen.
Naam, sahi.
marka alaabaan dahab ahayn marka sida dhar iyo wixii la mida marka haddaan ku idhaahdo eh, hadday bixinaysaana waxaan ku siiyaa qiime hadday tiraa bisha markay dhammaataan ku siinayaana waxaan ku idhaahdaa qiimo kaleeto marka arrintaas sheekho baa ka wadan muajalkii wey beecu takfiifkii wey muajalkii wey nacam midda hadda ka jawaabay ku naabsan barakallah Eh, arrinta labaad waxay odhanaysaa qof dhigta dhaqaalaha oo arday ah yaa wuxuu leeyahay cutubiyada ku saabsan ribada eh, iyo wixii la midka ah ma baran karaa oo markaas macnaha barashadeedu ma iga soo gaarayaan wax dembi ah maya kama soo gaaray sababto inuu ogaado waa loo baahan yahay wuu baran karaa qofka maxaa yeelay shay kasta marka qofka uu khibro ku yeelanayo oo laleeyahy waa khabiir buu ku yahay waa inuu yaqaano wey marka barashada uu qofku baranayo yani taas way bannaan tahay bannaanaanshaheeda iyo taxriimkeeda uu kala ogaanaya taas waxba kuma jabna nacam ah, baaraka allah fiik Eh, su-aasha kaleeto waxay leedahay qof baa canshuur ziyaado ah qaatay oo shaqadii canshuurta aan ka bixin sanadkii sanadkii markuu dhammaadayna waxaa loo soo diray lacag tiro badan lacagtaas loo soo dirayna waxaa ku jira qayb dulsaar ah marka sheikha waan ku khasbanahay lacagtaas waa lacag dawliya marka arrintaas bal wax iga dheh wax allaala wixii rabowiyaadahoo dhan kulligood dariiqadii aan sheegno qofka uga takhallusaya marna uma bannaano qofka muslimka inuu riba cuno uma bannaana yacni bottom line bay jirta waxa la yidhaha bottom line meel lama dhaafaana ayaa jirta hadda jiraan shayga ribowiga ah qofka sina biayi long ay noqoto qofka ribowiga inuu cunayo mamnuuc wey mancan baatil marka waa inuu ka takhalluso wey nacam Eh, gabar walaalaha ka mid ah yaa waxay odhanaysaa waxaa jirta lacag sweden dadka markay soo galaan la siiyo oo toddoba kun oo koroono dayn ah dayntaas markii aan qaadanayay kamaanan warqabin oo macnaha eh, aqoon umaanan lahayn haddan ogaaday inay lacagtaas ay markaas macnaha ay tahay dayn muxuu noqonayaa dembiga
Eh, waa inay ka takhallusaa dembigu waxa weeye sida ugu ay ugu kari karto ugu dhowaa inay uga takhallusta weeye haddii lacag la saaro dulsaara lacagtaas qofki matalan lacagaa la siiyey kama warqabinin saxiix waa majhuul weeye waxuu asagu doortayna maahan uu raadsaday maaha matalan matalan nidaam institution u yimid dhisan oo xaaraamiyahan u nimid dadka kulli qof walba sidaasuu matalan ku siinaya ma ka warqabo qofkaan marka asaga inuu xataa qaadashadeeda qaadashaan la-aanteeda khiyaar inuu uleeyahay in kalete qofki inaanu ka warqabin aa dhici karta markaas ee la siiyo la yidhahdo qofkii yimaadaba lacagtaan la siiyaa hore u qaada in la yidhahdo qaarkood waxay u maleyn in la yidhahdo ku deg qaarkood waxay u maleyn in la yidhahdo waa cadiya gisiga qaado qaarkood waxay u maleyn yani inaynan la soconin ayaa dhici karta calaa kulli xaal marka hadduu ogaado lacagtaas oo ay ribowi noqoto oo lacag dulsaara la dulsaara iyo inaan dulsaara la dulsaaran labadaasi u kala qaybsan tahay badanaaba andimada sida aan ku aqaano lacagaha noocaas oo kale ay tahay dadka noocaas ay siiyaan dulsaar ma saaraan inta badan yani orijinkeeday sideedii u daayaan qaar saaraana marka waa jiraan haddii marka ayna waxba saarnayn taas waa khayr weeye ahlan wasahlan daynkum uu iska bixinaya hadday saaran tahay marka hadday saaran tahay muxuu ka yeelayaa qofkaas qofkaas wuxuu ka yeelayaa lacagta ayada ah waa inuu lacagta orijinkeeda asalkeeda lafaheed iska bixiya marka siduu ku bixin karo markuu ogaado lacagtii asaga uu qaatay ee asalka ahayd inuu bixiyey lacagta ribada ahayd ziyaadada waa inuu diido oo yidhaahdo may ma bixinayo uma haysta lacagtaas lacag midaas uma haysta aniga xaqa u leeyahy hadduu inkirana dembi kama soo gaarayo oo yidhahdo ma bixinayo maxaa yeelay caqdi sida faasida weye marka horeta ma u gelinin taaniyan waa ribo shay ilaahay xarimo weeye marka inuu bixiyo lagu qasbiyo xaq uma lahan taa inuu diido xaq u leeyahy dabcan masaladaas waxaa la mid oo kaleeto eh, eh, qofkii maanta ma arkaysaa ay caqdi oo du- duyuuna gala caqdiga daynkaana ka maarmi kari waayo dana ay ku qasabto oo kaleeto lacagta interestiga inuu galaahi inkastoo caqdigu marka horeba uu faasidka yahay laakiin haddii dana ay ku qasabto la yidhaha xataa daruura u gala la yidhaha ama dhibaata qabsata la yidhaahdo wain kaanat daruuratu laha macaani kasiira Eh, inuu lacagta origin kaa baxso lacagta ziyaadadan aanu bixinin ayaa waajib ku ah yani waa inaanu bixinin awalan daynka inuu waqtigiisa ka hor bixiyo hadduu kari karo haddii uu bixin kari waayo waqti lacagta daynkeeda asalkaada inuu iska bixiyo lacagta ziyaadada marnaba inaanu bixinin waa xarbi min allahi weeyaan marka inuu arrinta ayadaa la iska jiro wabillahi tawfiiq Eh, su-aasha kaleeto waxay leedahay sheikhow eh, sheikha waxaa ayaamahan dambe soo baxay dad badan oo odhanaya waqtiga aan hadda joogno waa waqti casri ah oo meel walba ribo wax lagu kala gato oo adigu og ayaa arrintaas gelaysaa ee la- oo ee laba waqti oo kala duwan ayaan joognaa macnaha laba waqti oo kala gedsan ayaan joognaa ee maxaa taa ku jaban sheekhow maxaa dadkaas ugu naseexayn lahayd
waa masaladii dabcan goor dhaweyta aan ka hadlayey dadku inay bannaystaan yaatii cala annaasi zamaanun yaakuluuna fiihi riba zaman baa u imaan doona dadku ay ribada cunaan oo aanu qofku u aaba yeelin waxa uu qaatay ma min alxalaal am min alxaraam aanu u aaba yeelin inuu xalaal qaatay inuu xaaraam qaatay aanu u aaba yeelin xadiiska rasuulka sidaas weeyaan marka zamankii waynu joognaa da- nabigu waxuu ka hadlayay markaa bilgayb ayuu ka hadlayay laakiin waa waaqac weyn hadda taagan marka qofka ulakacaa samaynaya diinta laba goor ilaahay sooma dejin saddex goorna sooma dejin ilaahay diintan midaan keliya soo dejiyey aayado nasakhay iyo axaadiis nasakhay oo sii hor lagu dhaqmaya nasakhayna ma jirto waxna waa saabit baa la yidhahdaa waa joogto waxna waa isbabedel qofkii axwaashiisa tagayuraad waa ku dhici karaan laakiin diinta iyada tagayur kuma dhaco marnaba marka diintuna ay ma qofkaa la raacaya ee tagayuraadkiisa mise diintaynu raacayna waa su-aal weeye aan isweydiina masalada ma qofka iyo axwaashiisa iyo tagayuraadkiisa ayaan raacayna mise diinta ayaa la raacaya yani masaladaas waxay u baahantay inaan fahmno ilahay qur-aankiisa subxaanahu wa tacaala wuu ku caddeeyey waadax si aad ugu caddeeyey yani quraysa waxay nabiga ula yimaadeen waxay yidhahdeen waidaa lam ta'tim biaayatin qaaluu lowla ijtabaytaha qul inamaa attabicu maa yuuxaa ilaya min rabbii hada basaa'iru min rabbikum haddaadan aayad ula imaanin quraysh suurat alacraaf waidaa lam ta'tihim biaayatin qaaluu lowla ijtabaytaha low ikhtalaqtaha maad aayad adigu la timaadi nebi moxamedow aan waxaan ku weydiin adigu aad wajaabto haddii ilaaha aanu kuu keenna aayaddii adigu maad maad daqa creative noqotid oo adigu aayaddii la timaadid u fiirsada hadalkaa waidaa lam ta'tihim biaayatin qaaluu lowla ijtabaytaha qul inamaa attabicu maa yuuxaa ilaya min rabbi anigu raaci maayo buu yidhi kolka nebi maxamed waxaad ku tidhaahdaa anigu raaci maayo ilaa ilaahay xaggiisa wax laiiga soo waxyooday moogiy su-aasha markaan idin weydiinaya waxa weeye nabigu ma asagaa raacaya diinta mise diintu nabigay raacaysa waa su-aale yani nabiga calayhi salaatu wasalaam aayadaha soo arooray inuu asagu raaco qur'aanka inuu asagu raaco amraaya farahaasay ka badan yihiin قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي في سورة الأنعام إلى جاءت كلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي marka diintu waa diin الاتباع maaha diin الرأي maaha diinta aniga sida aan rabo sid iiga dhig maaha diinta diintu ayadaa la raacaa diintu waa diin itibac wey manhajkanagu manhaj itibaac wey haddii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam lagu leeyahay raac xaqa raac ilahay aayaadkiisa raac haddii la leeyahay famaa baaluka muslimiinta ka soo hartay nabiga maka maxaad u malaynaysaan ilahay baa idin ku dhaariyey ma inaan anagu iska cabirana marka raggi dumarba oon idhaahnaa sidaanaa nala qumanay sidaan ha lagu raaco diinta saasa loola jeedaa inaan hawadanada ka fasirna miya marka maysaas maaha waxa weeye ilaahay macnaheedu waxa weeyaan casrigaana lagu jira waktigii nebiga iyo waktigaani waa kala gedisan yihiin saxiix waktigu waa isbedela laakiin kownuhu insaanka baahidiisa ay tahay isma bedesho marnaba isma bedesho waktigii nabiga biyaa la cabayey waktigii nabiga caana la cabayey waa la cabaa biyihii caanihii raashin baa la cunaya waa la cunaa raashinkii waa la seexanaya waa la seexdaa weli ilmaa la dhalaya waa la dhalaa weli hoy baa loo baahnaa waa loo baahan yaha weli waxbaa la baranaya waa la baranayaa weli yani wax isbedelay ma laha markii la fiirsho asaaska bani aadamka marka xaajatulinsaan isma bedesho marka sidaa darteeda waxay la mid tahay qofkaasi oo afkiisa ka bedelaya ilaahay diinta soo dejiy nabi maxamed soo diray bani aadamka anigaa uga roon maslaxadiisa wahada kadaab muftari marka waxa weeyaan casriga la joogaahe kufriga iyo tagayuraadka bani aadamka waxyaala ku dhacaya isbedelo maaheen kulliga ilaahay subxana wa tacaala koonkan asaga abuurtay iyo wuxuu usoo doortay isma bedelin iyagu marka inaan raacno diinta annagaa u baahan ee diintu iyada nooma baahan waadax soo maa markaa marka inaan raacno ayadaan ku qasbannahay haddaan raac weyna marka yani qofkii muslima waa lala hadlo waxaa la yidhi waa inaad raacdaa diinta waa inaad raacdo qur-aanka raacdo rasuulka raacdid baa la yidhi hadduu diido marka qofku uu ka soo horjeesto maxaa xukunkiisu noqonaya ilaahay wuu u diiday aayaddii suurat nuur فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم طيب والله قفك هدو يرادو أنو نارا دورتو مرة بجنة إلهنا خبق ما يرسل كسان راع ما هدو يرادو فالخيار له لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم qofku hadduu doonayo marka dariiqatulkufr hadduu doonayo ilaahay iyo rasuulkiisa dariiqadii loo jideeyeyna au doon inuu khilaafo uu doonayo falahu dalik marka maxaan leenahay liyahlika man halaka can bayinatin ويحيى من حي عن بينة في سورة الأنفال إلهي وكله سبحانه وتعالى قفك هلاكسما يا سعد هو هلاكسما سوى كورقبة أساقو عك إنه إلهي كهر يمد رسول كيسي كهر يمد قرآنك كهر يمد حقي أو كهر يمد حقا تهودي سي الشيطان يقال هرعو ليهلك من هلك عن بينة ننكي كانت أساقو عك إنه إلهي راعي رسول كيسي راعي قرآنك راعي lasoo kulmin doonaa la hortiisa maalinta qiyaama ha wayaxyaa man xaya can bayinatin ruuxuu doonaya inuu xaqa ku noolaadana si cad xaqa ha ugu noolaado oo ha ku sugnaado alamru waadix jiddan ka shamsi lwadax weeye marka waxa weeyaan qofkii doonaya inuu lafiisa halaagana ahlan wasahlan qofkii doonaya inuu dariiqa shareecada raacana ahlan wasahlan amaa kalaamkaana technology la yidhi casri alfaynan mid iyo kanaa nimid saxabataasi kama jirto been wey casri alfayn kuu keeni maayo biyaha cabaysa kuwaanayna ma cabaysid beentaa waaye caanaad cabaysid kuwaan ma cabaysid raashinkaad cunaysid haruurkii la karinay mid ahayn ma cunaysid casr alfayn shar inuu kuu kordhin maayo khayr kuu kordhin maayo runta markii loo hadlo marka waxa weeyaan technologya hore usoo kacday iyo cilmiga hore usoo kacay saxiix technology hore waa usoo kacay dadki waxay waa ogaadeen intayna la ogaadeen la bikhnaynayaan afar iyo labaatanka saac laakiin dariiqa runta ah yuuna gefin qofkii wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu xariggaa ilahay qofka inuu ku dhego kitaabka ilahay inuu ku dhego oo uu ku dhinto ku noolaado ayaa lagama maarmaan ah marka intaasaan qofkaa leeyahay yani qofkii ula kac u khilaafayahay kaasi xaalkiis waa cadyaha marka nacam insha allah waxaan ku gabagabaysanaynaa gabar walaalaha ka mid ah oo tiri in badan ayaan jiranaa kana codsatay